بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله المنتقم من أعدائه بأنواع النكال ألبس أعداءه بلباس البلاء والمحن فحاروا في أودية الضلال وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل في وصف المبتدعة يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بضانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون haddii ilaahayga khaaliqa noo oggolaado waxaan isku soo gudbi doonaa xafladana qaaliga ahna aan iskaga sheegi doonaa caawa oo ihnayn ah taariikhduna ay ku beegan tahay kun afar boqol labaatan iyo siddeedii bishii tobanaad tobankeedii oo ku beegan laba kun iyo toddobada bisha tobanaad labaatan iyo labadeedii cawo ihnayn ah ilaahay idankiis waxaynu isku soo gudbi doonnaa xafladdan qaaliga ahna aan iskaga soo gudbi doonnaa mowduuc diini ah ayaan isku soo gudbi doonnaa haddii ilaahay idmo mowduuca wuxuu la xiriiraa digitaanka la iskaga digo waxyaalaha khatarta ku ah diinta islaamka ayuu la xiriiri doonaa haddii ilaahay oggolaado waxaana miisaanka saari doonaa haddii ilaahay idmo musiibadu way kala daran tahay hadday musiiba gudaha ka jirto iyo hadday khaarijka ka jirto waxaa muhiima midda daakhiliga ah oo faragelinta shisheeye ee gudahaada ka jirta inaad iska fiirida ayaa muhiima dadka islaamka dhexdooda wixii ku saabsan oo gaaladu ay sir u maleegtay ayaan fiiri doonnaa haddii ilaahay oggolaado waxaana cuska doonnaa haddii ilaahayga khaaliqaahi oggolaado taariikhda ayaan cuska doonnaa miisaanka waxaan saari doonnaa haddii ilaahay idmo taariikhda ayaan saaraynaa haddii ilaahay idmo xaqaa'iqa aan sheegayna taariikhda ayaan ku sheegi doonnaa haddii ilaahayga khaaliqa oggolaado waxaan si gooni ah uga hadli doonnaa haddii ilaahayga khaaliqa oggolaado dadkan ahlulbidaca ah fikrigooda iyo maqaalaadkooda iyo xukumkooda iyo waxa ay mudan yihiin qaybo badan oo ka mid ayaan sheegi doonnaa haddii ilaahay idmo waxaan soo qaada doonnaa aan ka hadli doonnaa si gaar ahaaneed firqada la yidhaahdo ama bidcada la yidhaahdo wahaabiyada ayaan soo qaada doonnaa haddii ilaahay idmo marka aan ka hadlayno wahaabiyada waxaan sheegi doonnaa haddii ilaahay idmo xaqaa'iqa ay qabaan iyo dadkii sameeyey iyo ujeeddada loo sameeyey iyo xilliga la sameeyey iyo haddii la sameeyey waxay dhibeen aan sheegi doonnaa haddii ilaahay idmo waxaana xujaysanaynaa markaas ayada ah haddii ilaahay idmo taariikhda ayaan xujaysanaynaa haddii ilaahay idmo oo waxaan u xujaysanaynaa taariikhda haddii ilaahay idmo wixii aan taariikhda ahayn waa lagu murmayaa waxaa lagu murmayaa haddii masalan mas'ale ayaan soo qaadno oo ay ayagu ka hadlaan mas'aladaas waa lagu doodayaa oo waxaa loogu doodayaa awalba gaaladu waxay usoo sameyday in ayna dhammaan doodda ay wahaabiyadu ay gelayaan annagu waxaan ku dadaalaynaa marka haddii ilaahay idmo habka lagu dabar tiri karo oo ay u arkeen dadka saadaadka oo ahlullaahiga ah habka ugu fudud inaan soo qaadano ayaan isku dayaynaa haddii ilaahay idmo habka ugu fudud oo lagu dabar tiri karo ama lagu cadday karo waa in laga hadlaa taariikhdoodii oo la caddeeyaa ujeeddooyinkooda iyo dadkii ka dambeeyey waxaa imaanaysa marka culammadu waxay ku tilmaameen war adigu maxaa tahay aniguse maxaan ahay intaanba meel kale la isla gaarin adigu maxaa tahay aniguse maxaan ahay haddii marka isagu ou khaldanaado oo taariikhdii ay ku soo baxda inuu khaldan yahay masaa-ishii iyo wuxuu dadkii ku shaki gelinayay iyo wuxuu waday oo dhan duskii ayay ka baxyaan oo waxay noqonayaan wax suduurun cala alhawaa sadarro hawada anu iska maray ayay noqonayaanoo hadal un la iskaga hadaaqay ayay noqonayaan haddii kalena haddii ilaahay ogolaado waxaa soo baxaya xaqaa'iqii sidaa daraaddeed taariikhda ayaan cuskanaynaa habka aan wahaabiyada khidadeeda u caddaynayna haddii ilaahay idmo taariikhdu waa wax aada u fadli badan waxaa ku qoran kitaabka la yidhaha miftaaxu sacaada markuu ka hadlaya taariikhda wuxuu yidhi taariikhda waxaa la yidhaha buu yidhi wakhtiga in la qoro adtaariikhu luqatan taariikhu lwakti luuqadda taariikhda waxaa luuq ahaan lagu yidhaha ayuu yidhi wakhtiga oo la qoro isdilaaxana waxaa lagu yidhaah kooxihii dadkii jamaacooyinkii in la barto magaalooyinkii oo la barto qoraaladoodii oo la barto caadooyinkoodii oo la barto shakhsinimadoodii oo la barto ayaa isdilaaxana lagu yidhi ayuu yidhi culammada gobol ayuu war ka soo xigtay oo wuxuu yidhi sheekhu culammada gobol ayaa waxay yidhaahdeen ixtaja allaahu fi lqur'aani calaa ahli lkitaabayni bitaariikhi ilaahay qur-aankiisa kariimka ah dadkii labada kitaab haystay waa towreed iyo labadii kitaaboo ugu waaweyneedoo towreed iyo injiile ilaahay wuxuu u xujaystay oo ilaahay uu u soo qaatay xujo ahaan taariikhda maxay ahayd aayaddan ayay ahayd yaa ahla alkitaabi lima tuxaajuuna fii ibraahiima wamaa unsilat altowraatu waalinjiilu ilaa min bacdihi afalaa tacqiluun ahlu kitaabkaa waxay yidhaahdeen nebiyullaahi ibraahiim annaga ayuu naga tirsanaa annaga ayuu naga mid ah ayay yidhaahdeen xujadii markii lagu soo oogayey lama dhihin nebi ibraahim adinka inkama tirsanayn saas iyo saasuu inkaga tirsanayn oo keliya lama dhihine habkii xujada lagu soo oogayay sidan ayuu noqday waxaa lagu oogay xujo taariikh ah oo khaladkoodiiba caddaynaysa yaa ahla alkitaabi ahlulkitaabow lima tuxaajuuna fii ibraahiima maxaad nebi ibraahim ugu doodaysaan ayadoon towreed iyo ijiibba soo injiilba la soo dejin ilaa gadaashiba maahane wakhtigiiba waxay ka caddaatay nebi ibraahim towreed iyo injiiluba inay ka dambeeyeen dood walba marka oo xaqa waxaa ugu wanaagsan in lagu ogo taariikhda saxaabiga la yidhaha ibnu cabbaas markuu isna ka hadlayo wuxuu yidhi dakara allaahu taariikha fii kitaabi ilaahay taariikhda qur-aankiisa kariimka ahwba ku sheegaba sidoo kale sheikha la yidhi sheikhan saaxibu miftaaxi sacaada isagoo sii wata kitaabkiisiiu wuxuu yidhi qaala xasaanu bnu yaziid wuxuu yidhi sheikha la yidhaha xasaan ibnu yaziid lam astacin calaa dafci kadibi lkadaabiina bimidli taariikh uma aanan kaalmaysan dadka beenlooyaalka beentooda in la difaaco taariikhda wax iilamida taariikhda wax iilamida uma aanan kaalmaysan dadka beenlowyaalka beentooda in la difaaco taariikhdu waa shayga dadka kaadibiinta ahoo beenlooyaalka beentooda lagu cadday karo sida si ugu fududna lagu soo dedeji karo sidaa daraaddeed mowduucan waxaa loogu magac bixiyey xafladdan caawa laga jeedinahayo haddii ilaahayga khaaliqa huba ogolaado magaciisa guud ahaaneed waxaa la yidhaahdaa alwahaabiya fi taariikh alwahaabiya fi taariikh ciwaankiisa kaas ayaan ka dhignay haddii ilaahayga khaaliqa hiba inoo ogolaado waxaan shibhul ciwaan oga dhigi doonnaa haddii ilaahay idmo alwahaabiya awsaqu cura albaritaaniyiin lisaydarati bilaadi lmuslimiin ujeeddadannada iyo dulucdannadu mowduucaas ayay noqon doontaa haddii ilaahay idmo ciwaankiisuna kaa hore yahay shibhul ciwaankiisuna kan uu yahay haddii ilaahay idmo aayaddii aan ku bilaabannay waxay ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu bitaanatan min duunikum laa ya'luunakum khabaalan wadduu maa canidtum dadkii ilaahay iyo rasuulku rumeeyeyow duulka idinka inka sokeeyoo gaalada ah wadaay hoosaad ha ka samaysanin ayuu yidhi alla subxaanahu wa tacaala wadaay hoosaadka waxaa la yidhaha saaxiibka qaaligaho sarreeya ayaa la yidhaahdaa maxaa maxaa loo diidayaa in wadaay ama saaxiib laga samaysta gaaladii wadduu maa canidtum wadduu waxay jeclaadeen maa canidtum canatakum idinka dhibkiina ayay jeclaadeen ayuu leeyay alla subxaanahu wa tacaala qad badat albaqdaa'u min afwaahihim caradii waxay ka daahirtay oo ay ka muuqatay iyaga afafyaalkoodii ayuu leeyay alla subxaanahu wa tacaala wamaa tukfii suduuruhum akbar laabahoodu laakiin waxay qarinayaan ayaa ka weyn ayuu leeyahy alla subxaanahu wa tacaala qad bayannaa lakum ul aayaati in kuntum tacqiluun waxaan inii caddaynay aayaadkii ayaan inii caddaynay haddaad tihiin dad wax fahmhaya ayuu leeyahy alla subxaanahu wa tacaala haddii hadda qofku ou gaalada xiriirkeedii ou iska joogtaysto oo ou la yeesho xiriir mawaddo ou la yeeshto calaaqaad ou la yeeshto oo uu la samaysto xiriiro ay mawadda ku dheehan tahay ou la samaysto waxaa meeshaas ka soo baxaya in uusan ahayn qof caaqila maxaa yeelay ilaahay wuxuuba ka anfiyey qofka arrintaas ku tallaabsanaya caqligii ayuu ka anfiyey alla subxaanahu wa tacaala caqligii ayuu ka anfiyey alla subxaanahu wa tacaala xiriir mawaddo ayaa la diiday oon wax kaloo weheliyo la arakine hadduu qofku hadda uu u noqdo camiil oo ayagii u noqdo oo ay u soo kiraystaan inay diintii ilaahay isaga ku dumiyaan oo ujeeddooyinkay ka rabaan oo diminahoo dhan diinta isaga ay usoo maraan waxaad moodaa isagu yuhuudi oo kale unbuu noqonayaahoo wax kaleba ma noqonayo kirishhtaankii oo kale unbuu noqonayaahoo wax kale ma noqonayo isagu aayaddaani markay soo degtay asxaabu rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam waxay ku dadaaleen inay gaaladii gooyaan ayay ku dadaaleen waxaa lagu ammaanay inay gaalada ku dardaran yihiin mu'miniintan ay u dhimrinayaan markaa munaafiqiintii laakiin waxaba ma aynan milicisanoo cagta dhulka uguma qaban ma aysan joojin xiriiradoodii way iska sii wateen ilaa ay gaaraan inay ruum iyo faris dowladihii ugu waaweynaa xilliga duwalka caalamka inay xiriir la xirtaan waxay ka codsadeen ciidan in la siiyo lagu burburiyo islaamka waxaa loo ballan qaaday ciidan in loo soo dirayo iyaguna waxaa lagu amray inay diyaariyaan saldhig ciidan ayna ka diyaariyaan madaxtooyadii islaamka saldhiggii rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa culays noqotay xilliga ayada ah maadaama rasuulullaahi almukhtaar uu joogo sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisiina ay joogto madaxtooyadii islaamka la rabo in laga furiyo mu'aamaraad shisheeye in si cad loo muujiyo ayaa culays ku noqotay dadkii shisheeyaha u adeegayay waxay isla go-aansadeen in si dadban saldhiggii loo diyaariyo oo waxay yidhaahdeen masjid ha la dhiso masjidkaa ciidanka ku diyaariya ciidanka ku tababara ciidanka ku qora halkaa ku shaqeeya ayay yidhaahdeen munaafiqiintii nebiga ayay u timid sala allahu calayhi wasalam weji kale ayay rasuulka ugu soo gudbiyeen sala allahu calayhi wasalam waxay nebiga u sheegeen sala allahu calayhi wasalam inay jiramaan inay dhisaan masjid hadday yihiin odayaashii iyo hadday yihiin dadkii maaragtay xaafaddii markaas ay rabeen inay ka dhisnaa ay ka dhisaan deganaa ay ugu talagaleen cawada roobku jiro in lagu tukado dadka waayeelka oon ayagu xabiibka sala allahu calayhi wasalam masjidka oo joogo aan soo gaari karinin inay iskaga iskaga wahsadaan oo salaada ku jamaacaystaan masjid saa ay ka rabaan inay jeclaa lahaayeen ayay nebigu u sheegeen sala allahu calay wasalam waa loo ogolaaday duulaan ayuu nebigu ku jiray sala allahu calay wasalam tabuuka ayuu aaday markii laga soo laabtay oo ay ka codsadeen rasuulka sala allahu alay wasalam inuu ugu tukado ay sugayaan inta rasuulku yimaad sala allahu alay wasalam inuu ku tukado ayaa nebigu markuu sala allahu calayh wasalam tabuuka ka soo laabtay intuusan soo gaarin magaaladii ayaa qur-aan ku soo degay waxaa nebiga lagu amray sala allahu calayh wasalam inuusan tegi karin sirtii masjidka laga lahaa iyo ujeeddadiisiina waa loo sheegay hadda waxyigii ayaa soo degayay waxyi ayaa lagu soo dejiyey aayadaha suuratu tawba ku jira oo dheer ayaa lagu soo akhriyay nebiga sala allahu calay wasalam beytu diraar inuu yaho masjidu diraar masjid oo dhib loola jeedo islaamka un lagu dhibaayo inuu yahay ayaa nebiga loo sheegay sala allahu calay wasalam nebigu muxuu ku sameeyey sala allahu calay wasalam sidan soo socota ayuu ku sameeyey asxaabu rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam qeyb ka mida ayaa loo soo diray oo nimankii markaas dhisayey waxa masjidka ay ku tilmaameen ku qabiil ahaa dab ayaa lagu dhejiyey booskii oo ka dhisnaana qashinqub ayuu nebigu ka dhigay sala allahu caleyh wasalam de xarun lagu adeegayo ruum iyo faris lagu adeegayo gaalo shisheeyaha lagu adeegayo nebiga lagu coleytamayo sala allahu caleyh wasalam miyay masjid noqonaysaa waa may waxaad garan kartaa marka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo taagan waxyigii oo soo degaya haddii gaaladu ay degtay mu'aamaraad shiraqoollo dadban oo aad iyo aada u qoto dheer oo ay ugu tala galeen islaamka ay u soo marayaan inay ku magacaabaan masjid ayna hirgeliyeen laakiin ilaahay fashiliyey maantayoo nebigii kuu joogay nin sala allahu calayhi wasalam daahiran oo aadan waxyigii ka qaadanaynin oo aadan nebigii u joodin sala allahu calayhi wasalam inay ka sii daran tahay arrinta ayaad moodaa oo ay xitaa maantay suurtagal tahay inay masaajidya soo dhiibaan inay soo dhiibaan hay-ado khayriya inay soo dhiibaan hay-ado gargaar inay soo dhiibaan inay soo dhiibaan hay-ado maxalliya iyo kuwo caalamiya intaba dugsiyo inay soo dhiibaan wax walba oo awjuhul ixsaan dadka uu arki karo oo dadka lagu soo jiido karo kadibna wixii la rabo looga fusho karo gaaladu inay ku tallaabsan karto oo ay suurtagal ka tahay ayaad ka garan kartaa aayaddaas aayaddaas markaad intaas ka fahamtid ayaan annaguna haddana waxaan kuu sii xaqiijinaynaa haddii ilaahay idmo inay arrintiiba dhacdayoo dad ay soo kiraysteen oo ay u soo dhiibeen masaajidyo dugsiyo ay u soo dhiibeen arrimo hay-ado khayri ay u soo dhiibeen kuwo maaragtay iqaato ay u soo dhiibeen oo dadka lagu soo jiidanaya kadibna ujeeddooyinkii gaalada la fulinaya ayaad gara doontaa aan kuu sheegi doonaa haddii ilaahaga khaaliqa ogolaado aayadda laakiin waxaad maxaqiiqsan kartaa inaysanba qariib ahayn arrintaasi inay dhacdayna taariikhdeedii iyo dadkii arrimaha ka shaqaynayay ayaan soo gudbinaynaa haddii ilaahayga khaaliqa ogolaado si kastaba ha ahaato gaaladu markii masaajidka arrintiisii laga fashiliyey intaas kuma aysan ekaysan shiraqoolooy shiraqoolladii iyo lugooyooyinkii islaamka u maleegayeen way sii wadeen ilaa ay gaaraan inay isku dayaan dagaal daakhiliya inay islaamka dhexdiisii ka bilaabaan dagaal gudaha islaamka dhexdiisa inay ka bilaabaan waxay dejiyeen qawaacid qawaacidday dejiyeen waxaa ka mid ahaa hadmu ddiin bismi ddiin diinka oo la dumiyo magaciisiina lagu dumiyo hadmu ddiin bikayri ismihi waa ay soco weyse maxaa yeelay diinkii in la dumiyo magacuusan isagu lahayn lagu dumiyo gaala muuqata oo kusoo duulaysa inay inta ku timaado diinkii ay baabi'do way ka quusteen gaaladu markay qawaaciddaa dejinayeen waxay diyaariyeen dad yaqaano luuqadii carabigii iyo luuqaadkii kale oo gaalada diintii islaamka dad yaqaana oo islaamka dhexdiisii yimaada oo isqariya gaalada danaheediina ka shaqeeya dad noocaasay diyaariyeen waa hadmu diin bismi diin diinkii oo la dumiyo magaciisina lagu dumiyo diinow sheeganayaa qofkii haddana hoos gaalow ka yahay gaaladii u shaqaynaya islaamka sirtiisiiu gudbinayaa islaamkiiu isku dirayaa barnaamij noocaasoo dhan ayuu wadaya dadkii noocaa u shaqaynayey oo gaalada u shaqaynayay oo gaalada intay soo dirsatay magaca islaamka ku shaqaynayay gaaladiina hoos ka ahaa islaamku wuxuu u yaqaanaa mustashriqiin mustashriqiin waxaad arki doontaa haddii ilaahay idmo in badan ayaa waxaan ugu soo laabanaya lafdiga mustashriq ama annagoo jamcinayno odhanayno mustashriqiintiyaa sidaas yeeshay mustashriqiintiyaa arrintaas ku tallaabsatay dadka noocaasa mustashriqiinaa samayday hebel mustashriq ayuu ahaa in badan ay ugu soo laaban doontay haddii ilaahiga khaaliqa ogolaado waxaa loola jeedaa mustashriqa waa dad gaalo ah oo gaaladii faransiiskii iyo ingiriiskii iyo talyaanigii ka yimid iyagu ee inta ka soo tegay waddamadoodii gaale soo galay dadka islaamka ahaa ee isqarinaya oo islaam iska dhigaya oo islaamnimo dadkii u muujinaya laakiin gaalo ah oo waddankoodii iyo hay-adahoodii sirdoonka la shaqaynaya oo sirta islaamka oo dhan gudbinaya dadka noocaas aha mustashriqiin loo yaqaano kitaabo badan ayayna qoreen maxay qabanayeen mustashriqiintu qodobada soo socda ayaa ka mid a waxay qabanayeen aaday u badan tahay xafladatan kuma aan koobi karayno laakiin qayb un ayaan soo qaadanaynaa haddii ilaahay ogolaado waxaa ka mid a waxyaalaha mustashriqiintu ay qabanayeen marka koowaad inay helaan dadka islaamka ah sirtoodii ayna u gudbiyaan dowladahay ayagu ka soo jeedeen ay sirtaa u gudbiyaan labo in ay kala fogeeyaan dadka muslimiinta ah inay kala fogeeyaan waxyaalaha waxay ahayd haddana mustashriqiintu ay qabanayeen oo waxay hirgelinayeen qaacido labaad oo ay ku magacaabeen fariq tasud kala goygooy adugu aada xakuntidi dadka islaamka waxay lahaa jireen muddo yar ka hor waxay lahaa jireen hal dowladay lahaayeen hal madaxweyne ayay lahaayeen hal talis ayay lahaayeen hal madaxtooye ayay lahaayeen dadka islaamka hal ciidan ayay lahaayeen hal uniform ayay lahaayeen hal baasaboor ayay lahaayeen oo tawxiidka ayaa baasaboor u ah kala goygooy oo awoodooda kala jar adugu aada xakuntide ujeeddada noocaas ayay hirgelinayeen waa qodobkeenna labaad oo aan mustashriqiintu waxay qabanayeen ka soo qaadanayno haddii ilaahayga khaaliqa ogolaado dadka islaamka aha in la kala goygooyo oo loo kala goygooyo dowlado dowlado loo kala goygooyo qabiil qabiil oo qabiil qabiil la iskugu diro oo la abuuro qowmiyada qowmiyada oo la yidhaahdo maalan adiga waxaa tahay maalan carab ayaa tahay dadkii kale oo aan islaamka ahay oo aan carab ahaynna laga dhaadhiciyo inaysan maaragtay iyagu carab ahayn oo qoomiyado kale ay yihiin laga dhaadhiciyo sidaa daraaddeed carab wax gooniyahoo uga xihan inaysan jirin laga dhaadhiciyo carabtii dadkii ahay oo islaamka ahana laga dhaadhiciyo ayagu inay carab yihiin dadka kaleo dhan ay ka sharaf badan yihiin wax walbao dhan ayagu ay ka sarreeyaan haddana qowmiyatul-carab la yidhaahdo qalo kalena ay isan ufadh u daba fadhiisan oo isan oga dambaynin maamulka islaamka isan oga dambaynin markay saas abuurayeen waxay burburinayeen dowladdii islaamka ee cuhmaaniyada ugu dambeeyday waxay ku burburiyeen ayay ahayd dowladda islaamka cuhmaaniyada dadka hogaaminaya ayaa waxay ahaayeen turki barnaamij waxay abuureen lagu magacaabay marka qowmiyatul carab qabiilkii carbeed war carab meel ha lagu sheego waxaa laga yaabaa adigaan inaad muslimka ahi inaad mar badan inaad aragto ayagoo dadka ahlulbidaca ayagoo odhanaya ayagoo odhanaya ree hebel ree hebel ayagoo kusoo dhex gambanaya markay arrini si iskaga xirto ayagoo ree hebel kusoo dhex gambanaya inaad aragto ayaa laga yaabaa waa barnaamij mustashriqiintu ay abaabuleen waxay diyaariyeen marka mustashriqiintu arrintaasoo waxay yidhaahdeen qowmiyatul carab meel ha lagu sheego xisbiye noocaas ayay samayseen xisbi noocaas ayay samayseen qowmiyatu turkina waa sameeyeen kuwo kale ayaa mustashriqiintii intainta dhex galeen turkigii ayay waxay ka soo sameeyeen qowmiyatu turki annaga reer turkiyana la yidhaah carab wax gooniyahoo nooga xihan lama arko mustashriqiintu marka arrintaa waa qabanayeen waxay kaloo qabanayeen oo ay uga shaqaynayeen gaalada in ay baab inay bahdilaan oo ay faafiyaan dacaayada ka faafiyaan dadka islaamka muhiimka u ah mashaa'ikhda caalimiinta ah callaamiinta ah inay ka faafiyaan dicaayado inay ayaga bahdilaan inay kutubtoodii taxriifiyaan wax aysan ayagu lahaynna ay u nisbeeyaan wax islaamka uga fogaa karo oo dhanna ay ku sheegaan wixii islaamka ugu soo dhowaa karaan intay qari karaan ay qariyaan dadkaa muhiimkaa sidii ay ku suuli lahaayeen muhiimnimadooda iyo magacooda iyo sharafkooda waxyaalaha ay qabanayeen ayay ahayd sidoo kale funuunta muhiimka ah sidii ay ku duugi lahaayeen ayay isku dayaayeen oo ay dadka uga qari lahaayeen faniyadaas muhiimka ah oo u duudi lahaayeen oo u duugi lahaayeen ahmiyaddeeda ay u duugi lahaayeen waxay kaloo qabanayeen funuunta muhiimka ah oo gaalada aysan haysan oo dadka islaamka ah ou haysto oo dadka xadaaradda iyo culumta casriga ah oo dadka islaamka ah ou haysto inay inta bartaan ay qaadaan oo waddamadooda ay u keenaan waxaa la xaqiiqsan yahay oo qof walba oo muslima uu ogyahay inta wax fahmaysa xadaarada caalam caalamka oo dhan waxaa hogaaminaya dadka islaamka ayaa hogaaminayay markay khidadkan gaaladu isku dayeyday xadaarada caalamka oo dhan waxaa hogaaminayay dadka islaamka ayaa hogaaminayay ilaa hadda xadaaro ka sarreyda diinta islaamka iyo caalamka islaamka xadaarada ka jirta meel ay ka jirta ma jirto maxaa yeelay gaaladii ruuxadeeda ayaa qoran waxay qoreen hadda kitaabta ay ka qoreen arrimahaas waxaa ka mid a xitaa gaalo waxaa jirta qirtay arrintaas iyada ah gabar gaala ayaa qortay oo mustashriqada ayaa qiratay iyada ruuxadeedoo ilaahay oo ku qahray inay qirato dadka islaamkaa xadaarada meesha ay ka meesha ay ka timaado oo ugu sarreyda inay tahay waxay qortay kitaab ay ku magacaawday shamsul carab tasdacu cala algarbi shamsul carab tasdacu cala algarbi bisha reer carbeed waxay ku ifaysaa qarbiga oo iftiinka reer galbeedka ka baxaya iyo xadaarada reer galbeedka ka baxaysa oo ka muuqanaysa waxay ka timid carab dadki islaamka ahayay ka timid kitaab ciwaankiisuba noocaasi ayay qoreen gaaladii gabal oo ilaahay xaggoo xaggiis iqraar lagu qahrayay ee carabkooda ay ka yimaadeen si kastaba ha ahaato waxyaalaha mustashriqiintu ay qabanayeen waxaa ka mid a inay abuuraan xisbiye siyaasadeed la tartamaya markaas ayada ah dowladda islaamka oo jirta la tartamaya oo ayagu maaragtay muujinaya inay wax kala qabanayaan oo wax wanaagsan ay qabanayaan oo dowladdii la tartamaya islaamka waxay abuurayeen oo kale xisbiyo ayagu isku dayaya inay magacii diintii oo keli ah ay ku hadlaan oo magaci diineed ay ku shaqeeyaan sidaas oo kale ayuu abuurayeen waxay abuureen xisbiyo fara badan waxaa ka mid a xisbiga qolada la yidhaahdo bahaa-iyada ayay abuureen mustashriqiintu way abuureen bahaa-iyadu waxay ahayd qolo gaalada hawsheeda ku shaqaynaysa ayay ahayd qaadiyaaniyada ayay abuureen waxay ahayd firqo gaaladu ay abuuratay ayay ahayd wahaabiyada ayay abuureen waxay ahayd xarako gaaladu ay abuuratay ayay ahayd waxaan haddii ilaahayga khaaliqa ogolaado annagu marka aan ku dheeraanayna oaan taabanayna qoladan wahaabiyada ayaan taabanayna haddii ilaahay idmo waxaan u taabanaynaa waxay tahay waddanka kan hadda aan joogna soomaaliya dadka ugu badan ee ahlulfiraqa ah ama kooxaha hadda soomaaliya jooga ee xarakooyinka ah ee noo yimid unbaa wahaabiye ah ayaga wahaabiye markay yihiin magacyaalkoodii unbaa kala duduwane waxa hadda soomaaliya oo jooga oo dhan ahlo xarakada waa xarakooyinka hadda ahlu sunna waljamaacadii nebi moxamed sala allahu calay wasalam waddadiisii qaadaysay khilaafsan xara oo soomaaliya joogta oo dhan waxaa weeye wahaabiyo hadday tabliiq yihiin hadday al-aslaax yihiin hadday takfiir yihiin hadday majmac la baxaan hadday ikhwaan muslimiin la baxaan hadday salafuljadiid la baxaan hadday ictisaam la baxaan hadday la baxaan qur'aaniyo la baxaan waa qolo hadeertaan timido waagii hore waxay si dadban ay waxay u jiidi jireen axaadiidta nebiga sala allahu calayhi wasalam si dadban ayay axaadiidta nebiga u diidi jireen sala allahu calayhi wasalam hadda ayagiiyo soo cadaysta ee xarako hadda hadda mar dhow lasoo tajdiidiyey weeyo qur-aanka waxaan ahaynba ma jiraan ayay dhihi jireen ay hadda keeneen qur-aaniyo hadday yihiin hadday qoladii magacii wahaabiyada fadhiday hadday yihiin alitixaadkii hadday yihiin si kastay ahaato magacyo kastay isku bedelaan waxa weeye waa xarakooyin hoos imaanaya haykalkan guud ee wahaabiyada annagu waxaan taabanaynaa marka soomaalidu waxay tiraa maska madaxa unbaa laga yaro taabtaaye madaxooda ayaan taabanaynaa haykalkooda guud ahaaneed ayaan taabanaynaa waxaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala oo aan haddii ilaahayga khaaliqa ogolaado dadkan muslimiinta ah wejigooda hortiisa ku ballan qaadayna haddii ilaahayga khaaliqa ogolaado xaqaa'iqa aan shoogi doonno oo aan cadday doonno haddii ilaahay idmo cid walba oo u baahan inaan kala hadalno oo kala munaadaroonno inaan kala munaadaroonayno haddii ilaahayga khaaliqa ogolaado cid walba oo u diyaara inay nagala munaadarooto inaan kala munaadaroonayno haddii ilaahay idmo shardina laakiin aan ku xirayno shardi kale maahan waxaan ugu danaynaynaa shardigaa dadka islaamka ah dadka islaamka ayaan ugu danaynaynaa waa maxay waa in meesha lagu munaadaroonayo meel islaamka uu kasoo wada qeybgelaya ay noqota haddii ilaahayga khaaliqa ogolaado xitaa waxaan ogolnahay inay xitaa garsoore ka noqdaan ayaga wahaabiyada oo hadda aan caddaynayna xaqaa'iqooda inay xitaa munaadarada garsoorka ayagu ay ka noqdaan oo ay ayagu munaadarada ay hagaan oo ay odayaal kala hagaya xitaa ayagu ay keensadaan ayaan ogolaanaynaa haddii ilaahayga khaaliqa ogolaado hadday guri tahay hadday gaari tahay hadday geed korki tahay dadka islaamka ah muslimiinta gaar ahaan xafladda joogta waxaan hortooda ku ballan qaadaynaa haddii ilaahay idmo in insha allahu tacaala biidni illaahi alkariim aan diyaar ugu noqonayno munaadaro haddii ilaahayga khaaliqa ogolaado waxaan in badan soo qaadi doonaa oon in badan cadday doonaa markaan wahaabiyada ka hadlayno aalu sacuud aalu sacuud aalu sacuud ayaan kusoo celceli doonaa haddii ilaahay idmo waxaan ugu soo celcelinayna waa maxay xarakadan wahaabiyada magacyaalkeedii ayuuba ka mid noqday aalu sacuudka aada maqlaysaa magaca aalu sacuud ayaa wuxuu ku dhegay wahaabiyada xarakada la yidhaahdo ayuu ku dhegay oo wuxuu ugu dhegay aalu sacuudku waxay ahaayeen laga bilaabo maxamed binu sacuud hogaamiyeyaashii sare ee hogaaminayay fikriga wahaabiyada ayay ahaayeen sidaa daraaddeed ayaa waxaa ku dhegay marka magacii aalu sacuud markaan leenahay magacan aalu sacuuda ku dhegayna annagu iskama sheegayna kitaabtooday ku taallaa waxaa ku yaal kitaabka la yidhaha moxamed bin cabdilwahaab muslixun madluumun wa muftaraa calayhi kitaabka isagaa moxamed bin cabdilwahaab ay ugu hilinayaan ayaga ruuxaddooda waxaa ku qoran safxada siddeetan iyo sagaal walaqad iltasaqa ismu aali sacuud bidacwati sheekh walidaalika nuxibu an nuqadima min taariikhi aali sacuud wuxuu yidhi walaqad magaca la yidhaha aalu sacuud wuxuu ku dhegay dacwadii sheekha waa ninkan la yidhaahdo moxamed ibnu cabdilwahaab sheikha uu sheegayo waa moxamed ibnu cabdilwahaab dacwadii sheikha waxaa ku dhegay magacan la yidhaahdo aalu sacuud sidaa daraaddeed waxaan jeclaa lahayn ayuu yidhi in aan ka sheekayno oo aan soo hormarino haddii ilaahayba noo ogolaado qeyb ka mid ah taariikhdii wahaabiyadu ay lahayd qeyb ka mid a taariikhdii aalu sacuudka ou laha ayaana kaa hadlaynin walidaalika nuxibu an nuqadima min taariikhi aali sacuud sidaa daraaddeed waxaan jecelnahay inaan soo hormarino haddii ilaahay idmo qeyb ka mid a taariikhdii aalu sacuud waxaad ka garanaysaa marka magacan aalu sacuud inuu noqday magacyaalka loo yaqaano wahaabiyada oo ayagii ruuxaddoodii ay qiranayaan oo ayagii ruuxaddoodii ay isku tilmaamayaan sidoo kale wahaabiyada hadda markaan annagu leenahay annagu uma aanan bixin magacaas oo annagu uma kuma aanan tilmaamin ee ayaga ruuxaddooda ayaa isku tilmaamay kitaabtoodiiay ku qorteen wayna ku caanbaxeen sidaasaan ugu tilmaamaynaa waa inuu marka qofka muslimka ah oo ogaado howsan u qaadan waxaan annagu gooni u wadanno waa magaca ayagu ay kitaabtoodii ku qorteen hadduu faan u keenayo iyo hadduu xumaan u keenayaba kitaabtoodiiay ku qorteen haddana way ku caanbaxeen oo qofku shayga ku caanbaxo ama xarakadu magacii ku caanbaxdo ayuunbaa lagu sheegayaa haddii ilaahay ogolaado waxaa ku qoran kitaabka la yidhaahdo asheekh moxamed bin cabd moxamed asheekh moxamed bin cabdilwahaab imaamu tawxiid asheekh moxamed ibnu cabdilwahaab waxaa qoray kitaabkaas aan magaciisa hadda sheegnay oo la yidhaha imaamu tawxiid asheekh moxamed ibnu cabdilwahaab ninka lagu magacaabo axmedulqadaan ayaa qoray kitaabka iyo ninka lagu magacaabo moxamed daahir azayn waxaa muraajaceeyey kitaabka ninka lagu magacaabo cabdulcasiis bin cabdillaahi bin baaz wuxuu ahaa cabdulcasiis bin cabdillaahi bin baas muftigii guud ee sacuudi arabiya dhanka iftaha diinta u matalayay ayuu ahaa markuu noolaa ilaa shan sano ku dhowaad ayuu mootan yahay hadda tan waxaa ku qoran kitaabkaas safxada labaatan iyo sagaal tasamad hadihi alxarakatu bismi lwahaabiya nisbatan ilaa mu'asisihaa asheekh moxamed ibnu cabdilwahaab xarakadaani waxay isku magacaawday magaca la yidhaahdo wahaabiyo waxay isku nisbayday sheikheedii moxamed ibnu cabdilwahaab allahu akbar walaa xawla walaa quwata illaa billahi alcaliy alcadiim wuxuu noo caddeeyey inay isku bixiyeen magaca la yidhaha wahaabiyo labo inay haddana isku nisbeeyeen moxamed ibnu cabdilwahaab ayuu noo caddeeyey haddii ilaahiga khaaliqah ogolaado wuu sii wato wuxuu yidhi tasamat alxarakatu alwahaabiya khilaala taariikhihaa biasmaa'a kahiira kalmuwaxidiin walikhwaan walxanaabila wa fii casrinaa yatasamuuna bisalafiyiin xarakadu waxay isku magacaawday taariikhdeedii soo jireenka ahayd intay jirtay intii ay jireen magacyaal badan ayay isku magacaabeen waxaa ka mida ayuu yidhi magacyaalkii xitaa ma uusan wada koobin oo waxaad ka garanaysaa inay magacyaalku intaa ka badan yihiin oo haddii magacyaal intaan ka badan kitaabtoodii kale laga soo helo ama dadkii culammada ahay oo saadaadka ahay oo ayagu yaqaanay ay ku tilmaamaan waxaad garanaysaa inaysan magacyadoodu koobneen oo inaysa koobnayn oo badan yihiin ayaga ruuxaddoodu ay qiran yihiin waxaa ka mid a ayuu yidhi magaca la yidhaha almuwaxidiin muwaxidiinta waxaa loo yaqaanay wax allaala wixii moxamed bin cabdilwahaab raaca mushrikiinna waxaa loo yaqaanay wax allaala wixii moxamed binu cabdilwahaab khilaafo oo waddadiisii ka bayra ayaa mushrikiin loo yaqaanay waxaa magacyada ka mid ahuu yidhi alakhwaan magaca la yidhaha alakhwaan waxaa ka mid a magacyada alxanaabila waxaa ka mid a ayuu yidhi magaca la yidhaha asalafiyiin oo weliba xilligan hadda aan joogno waxay isku magacaabaan ayuu yidhi jamaacada wahabiyadu asalafiyiin ayay isku magacaabaan waxaa laga yaabaa in badan inaad aragto ayagoo hadda ku odhanaya maxamed ibnu cabdilwahaab sheikh wanaagsan ayuu ahaa laakiin annaga waxaana la yidhaha salafiya ayaan la yidhaha ayagoo odhanaya ayaa inaad aragto ayaa laga yaabaa wax kale kuma diidayaane way kasoo xuub dhacsadeen magaca isaga ah haddii bahalku inta meel ou galo oo meesha cabbaar uu ku huursanaado ee uu qolof soo see qolof dhigto oo soo xuub dhacsado xuub cusub ayaa koraya xuub cusub ayuu la soo baxayaa haddaad marka xuubkii hore aad ku tilmaanto oo xuubkii hore aad ku magaciisiyeydo ma doonayo wuxuu rabaa xuubkaa darooga ma rabee xuubkan cusub ayuu doonaya xuubkan cusub ayuu doonaya wuxuuna ugu doonayaa inuu wax ku qaldo waxna ku kharibo unba uga doonaya tiioo kale weeye wax kale ma ahan markay hadba magac cusub inta qaataan ay magac cusub ay kuu aadayaan waxay diidayaan magacii hore wow fashilmay waa la fahmay wax magacaas dadka leh ay aaminsan yihiin oo khaladka ayaa la fahmay dadkaa magacaas leh dadkii samaystay ayaa la fahmay waxay uga jeedaan haddeer ayaan kooyayoo hadda ayaan imid oo kale ayay uga jeedaan magac cusub waxaa la rabaa marka adigu inaad fahamto oo aad tiraahdo soo meermeeroo meel walba aadoo aniga magacii hore ood ciddaadu kuu bixday adna aad isku bixidood isku taqaanay unbaan kuu fadhiya inaad tiraahdo ayaa loo baahan yahay haddii ilahay bay kuu ogolaado si kastaba ha ahaato waxay qirteen iyagu marka oo kitaabkoodan hadda ay ku qirteen magacan wahaabiya in la yidhaahdo mu-asiska loo nisbaynayo oo aas-aasanaya maxamed ibnu cabdilwahaab inuu yahay maxamed binu cabdilwahaab muxuu ahaa goormou dhashay goormou dhintay maxuuse soo qabtay maxamed binu cabdilwahaab maxamed binu cabdilwahaab wuxuu dhashay taariikhda hijrigu markay ahayd kun boqol toban iyo kow kun boqol toban iyo kow ayuu dhashay cumri dheer ayuu noolaa wuxuu dhintay wuxuu jiray markuu dhimanayay sagaashan iyo laba sano ayuu jiray marka uu dhimanayay sagaashan iyo laba sano ayuu jiray markauu dhimanayay aabbihiis cabdilwahaab wuxuu ahaa dadka wanwanaagsan ayuu ka tirsanaa oo culammada wanwanaagsan ayuu ku tirsanaa wuxuu ahaa nin saalixa oo suuban oo wanaagsan ayuu ahaa weliba waxaa la tilmaamaa wiilkiisaan maxamed ibnu cabdilwahaab inuu ka digi jiray oo dadka islaamka uuga digi jiray oo isaga ruuxaddiisa uu caayi jiray wuxuu dhihi jiray ayaa la yidhi wiilkan isaga ah wuu lumay wuxuuna lumi doonaa dad ilaahay iyagana ou lumiyey ayuu lumi doonaa ayuu odhan jiray aabbihii sidaas ayuu uga digayay maxamed binu cabdilwahaab si kastaba ha ahaato maxamed binu cabdilwahaab wuxuu joogay meesha la yidhaha madiina ayuu joogay madiinatulmunawara ayuu joogay markii uu ku talagalay inuu soo muujiyo ujeedooyinkii iyo danihii isaga ou lahaa ee aabbihii isagu xitaa ay ku kala tageen oo ay ku kala maaragtay gadoodeen dadka culamadiisii ahaa oo mashaa'ikhdiisii ahaa oo dhan ay oga xanaaqeen oo oga yaabeen oo ay mid wal mashaa'ikhdii waaweyneyd oo dhan ay yidhaahdeen wiilkaanu aad iyo aad uu u lunsan yahay ay yidhaahdeen markuu ku talagelay inuu soo muujiyo wuxuu aaday meesha la yidhaahdo mashriq ayuu aaday dhulka najdi ayuu aaday aaditaankaas uu aadayana waxay ahayd arrin qahriya oo ilaahayga khaaliqa xaggiisa ka timid ayay ahayd oo ilaahayga raxmaanka xaggiisa looga qahray ayay ahayd oo waxaa la doonayay inay dadka islaamka u caddaato digniintii nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam digniintii nebigu ou digay sala allahu calayhi wasalam maxaa yeeley nebigu muxuu yihi sala allahu calayhi wasalam allaahuma baarik lanaa fii shaamina wa fii yamanina ilaahuw noo barakee shaamkanaga iyo yamantannada ayuu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam asxaabtii way duceeyeen waxay yidhaahdeen wa fii najdina yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisiiyow nejdiganagana allaha noo barakeeyo iraa cadfu talqiin ayay nebigu uga cadfeen sala allahu calayhi wasalam markaa uu nebigu ku celiyey allaahuma baarik lanaa fii shaamina wa fii yamanina ilaahu shaamkanaga iyo yamantannada noo barake ayuu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam mar labaad ayuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam sidaa markuu yidhi mar labaad saxaabadii haddana waxay yidhaahdeen wa fii najdina yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisiiyo najdiganagana allah noo barakeeya ilaah nebigu wuu sii watay sala allahu calayhi wasalam allaahuma baarik lanaa fii shaamina wa fii yamanina markaaba u caddeeyey markay yidhaahdeen wa fii najdina yaa rasuulallahi uu nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam hunaaka zalaazilu waalfitan meesha ayadaa waxaa ka imaanaysa oo ka jirta zalaasil dhulgariir waxaa ka imaanaya fitnooyin ayaa ka imaanaysa ayuu nebigu yuri sala allahu calayhi wasalam waxaa ka soo dhalanaya shaydaanka geeskiisii ayaa ka soo baxay ayuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaa ka soo baxay markii koowaadba musaylamatulkadaab ayaa ka soo baxay oo reer bani tamiim ahaa musaylamatulkadaab reer banu xaniifa reer bani tamiim haddana ahaa ayaa ka soo baxay meesha la yidhaahdo najdi ayuu ka soo baxay mar labaad haddana waxaa ka soo baxay oo hadda annagu ujeeddadannadu ay tahay dadkii allufitanka ahaayoo ka soo baxay ninka lagu magacaabay maxamed ibnu cabdilwahaab waana meeshuu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam waxaa ka soo dhala doona shaydaanka geeskiisa ayaa kasoo dhala doona ayuu yihi nebigu sala allahu calayi wasalam nejdi ayuu tegey weliba wuxuu tegay meesha la yidhaha cuyayniya dowladda islaamka ayaa amiirkeedii xilligaa joogay oo cuhmaaniyada waxaa amar lagu siiyey oo khalaafadii amar ay ku siiday inuu meesha ka eriyo waa la eriyey wuu iska cararay lug ayuu magaaladii oga baxay wuxuu tegey meesha la yidhaha diriciya ayuu tegey wuxuu kula kulmay ninka lagu magacaabo maxamed binu sacuud ayuu kula kulmay maxamed binu sacuud oo dirciyo ka talinayay afar kilomitr oo isku meer ayay ahayd meel xitaa aada u weyn ayay maysan ahayne ayuu kula kulmay isaga ayaana soo dhoweeyey isaga ayaana qaabilay isaga ayaana fikrigii wahaabinimada oo waday ka xambaaray waxay kala muteen iyo waxay isla soo qabteenna waa soo gudbi doonaa haddii ilaahay maxamed ibnu cabdilwahaab waxaan tilmaannay inuu dhashay kun boqol toban iyo kow inuu dhashay taariikhdu markay ahayd kun boqol afartan iyo labo ayuu wuxuu la soo caan baxay oo uu la soo muuqday oo caalamka uu kala soo muuqday shaashadiisa waxyaalahan afkaartiisa ah kun boqol iyo kontonkii markay ahaydna caan ayuuba noqday oo caalamkao dhan caan ayuu ka noqday wuxuu caan uga noqdana wanaag iyo jacayl la jecelyaha ma ahayne la yaab lala yaabay ayay ahayd oo fikriga ou keenay caalamka islaamka inuusa ka jirin ayay tusinaysa arrinta ayada fikri dadka islaamkaah oo yaqaaneen amay og yihiin amay fahamsan yihiin inuusan ahayn ayay arrinta ayada tusinaysay dadka islaamkaa hadday meel joogaan ama dad ay meel joogaan qofku markuu rabo in uu soo caan baxo waxyaalaha gaaladu ay u adeegsato amay barto xitaa dadka ayaga ay soo dirsanaysa waxaa ka mid a qaacido ay ayadana ku magacaabaan khaalif tucraf khilaaf dadka waa lagu fahmayaa dadka khilaaf dadku hadday hadda meel wada fadhiyaan haddii uu qofku la soo fadhiisto jameeco un meel fadhida ayaa la leeyahay hadduu laakiin gees fadhiisto waxaa la leeyahay dadkii meelay fadhiyaan hebelna meelow fadhiya ah ayaa la leeyahay magaciisii si gooni ayaa loo xusaya dadkana gooni looma taabanayo maxamed bin cabdilwahaab marka waxa uu ka faa'iidaystay oo duruufta uu ka faa'iidaystay soo caanbaxiisu waxay ahayd khayrbadi gooniya ma aysan ahayn wuxuu ka faa'iidaystay inuu la yimid wax aan islaamku aqoon mashaa'ikhda islaamku aysan ogolayn qaadiyaalka islaamku aysan ogolayn xufaaddii islaamka oo xilligaa joogta aysan ogolayn mufasiriinta islaamka oo xilligaa joogta aysan ogolayn khilaafada islaamka oo xilligaa joogta aysan ogolayn waxaa marka la yaab leh ma moxamed bin cabdilwahaab oo keligii fikriga isagu watay khilaafadii islaamkii aysan ku waafaqsanayn qaadiyaalka islaamku aysan ku waafaqsanayn fuqahadii islaamku aysan ku waafaqsanayn muxadisiintii iyo xufaadda islaamka oo xilligaa joogta aysan ku waafaqsanayn miyaa xaqiiqada iyo xaqa qaada doona tolow mase xufaadda islaamka iyo fuqahada islaamka iyo dowladda islaamka ayaa xaq u mari doonaa haddii ilaahay idmo taas faahfaahinteeda dib ayaan ugu tegi doonaa haddii ilaahay idmo maxamed bin cabdilwahaab waxaa nidhi wuxuu la kulmay ninka la yidhaha dirciye ayuu tegey maxamed binu sacuud ayuu la kulmay maxamed binu sacuud markuu la kulmay ayaa caalamka shaashadiisii waxaa ku soo muuqday oo ka soo baxay taw dowrkii koowaad oo ay lahayd dowladda wahaabiyadu soo muuqashada ay wahaabiyadu ku soo muuqatay caalamka shaashadiisa oo ay ka soo muuqatay saaxada caalamka oo dowladdeedii ay la soo ifbaxday ayay waxay ku kala dhantaashay dowladdii islaamka quwadeedii markaa oo qura halkaa mar soo bixitaankii waxay ku kala dhantaashay dowladdii islaamka awoodoodii maxaa yeelay dadkii islaamkii dhexdoodii ayay tushuush ku fureenoo hal dowlad ayay dadku ogaayeen ayaguna dowlad kale ayay ku agdhiseen dadkii reer galbeedka ahaa oo ayaga soo dirsadana arrintaa iyada ah way soo dhoweeyeen maxamed binu sacuud iyo maxamed bin cabdilwahaab waxa ay kala muteen waxay kusoo guurinayaan wahaabiyadu isla kitaabtooda ayay kusoo guurinayaan waxaa ka mid a kitaabka la yidhaha taariikhu najdi juska koowaad safxada labaatan iyo afar waxaa ka mid a muqararka taariikhda sacuudi arabiya fasalka labaad oo mutaabaco ah safxada toban iyo sideed ayuu isaguna kusoo guurinaya weliba wuxuu leeyahay faraxaba bihi amiiruha moxamed ibnu sacuud wa tacaawanaa calaa iclaani dacwati waljihaad maxamed bin cabdilwahaab wuxuu tegay dirciyo waxaana soo dhoweeyey amiirkii dirciyo ka tali jiray ee la odhan jiray maxamed binu sacuud waxay isku kaalmaysteen inay iclaamiyaan jihaad iyo dacwada inay iclaamiyaan ayay isku kaalmaysteen ayuu yidhi waxaad garan doontaa marka haddii ilaahay ku ogolaado dacwadan la sheegayo inay tahay dacwadii islaamka oo nebi moxamed sala allahu calayh wasalam dariiqiisii ku socotay iyo inay mid ujeedooyin gooniya laga leeyahay waad garan doontaa labo waxaad kaloo fahmi doontaa ood gudaha ku ogaa doontaa haddii ilaahay idmo oon kusoo gudbi doonaa xaqaa'iq kale haddii ilaahay ogolaado jihaadkan ay sheegayaan inuu yahay jihaadkii islaamka ay yaqaaneen oo inta la baxo gaaladii lagu jihaado oo gaaladii lala dagaalamo oo cadaadii islaamka la laayo oo islaamkii la ciseeyo oo islaamka sharafkiisii la muujiyo inuu yahay iyo in kale waad kala garan doontaa haddii ilaahayga khaaliq ahu ogolaado waxaad arki doontaa ayagoo dadkii islaamkii baabi'inaya waxa ay ku jihaadayaanna ay yihiin dadkii islaamka ahaa oo ayagu xilliga ayada ah ku mashquulsanaa inay iyagu la dagaalamaan dadkii gaalada ahaa inay la dagaalamaan dadkii islaamka ahaa oo ku mashquulsanaa inay xilliga ayada ah baabi'inayaan ayaad arki doontaa haddii ilaahayga khaaliqa ogolaado markii dowladdii wahaabiyadu ay dowrkii koowaad caalamka igu soo biirtay waxay soo martay maraaxil fara badan ayay soo martay halkii mar oy dhisantay iskagama daa'imin dadki islaamka way burburiyeen oo khilaafada islaamka oo cuhmaaniyada ayaa burburiday haddana dib ayaa waxa usoo abaabulay ingiriiskii iyo kooxihii reer galbeedka ee awalba ka dambeeyey ayaa mar labaad haddana dib usoo abaabulay waa la burburiyey mar saddexaad ayay dib usoo abaabuleen abaabul ballaaran oo shiraqool diyaarsan oo aad iyo aad loo diyaariyey ayay dib usoo abaabuleen mar saddexaad haddana korka ayay ka waardiyeysanayeen oo aad iyo aad ayay korka uga waardiyeynayeen inay sidaa tahana dib ayaad ku fahmi doontaa haddii ilaahay idmo laakiin oo keliya waxaan hadda ka soo qaadanaynaa kitaabkoodan lagu magacaabay imaamu tawxiid ah sheekh maxamed ibnu cabdilwahaab maraaxishii iyo dowrarkay soo martay dowladoodan wahaabiyada waxaa ku qoran kitaabkan imaamu tawxiid ah sheekh maxamed ibnu cabdilwahaab safxada konton iyo lix waxaa ku qoran wuxuu yidhi waqad marat dacwatu lwahaabiya bilmaraaxili taaliya dacwada wahaabiyadu waxay soo martay maraaxisha soo socota ayay soo martay ayuu yidhi marxalada koowaad waxay ka soo bilaabanaysaa ayuu yidhi taariikhdii xugumka ou haystay oo uu maaragtay gacanta uu ku hayay ninka lagu magacaabo al amiiru maxamed ibnu sacuud waxay ku imaanaysaa ilaa laga soo gaaro amiirka lagu magacaabo cabdullaahi binu sacuud cabdullaahi binu sacuud waa cabdullaahi binu sacuud sacuudkii weynaay weeye waxayna ahayd taariikh ahaan markii la fiiriyo bilaawgii hore waxay ahayd taariikhdeeda kun boqol konton iyo toddobo waxayna ku dhammaanaysaa taariikh ahaan kun laba boqol soddon iyo saddex waa taariikhda hijiriga milaadiyada waxay waafaqsan tahay kun toddoba boqol labaatan iyo afar waxay ku dhammaanaysaa milaadiga kun siddeed boqol toban iyo afar ayay ku dhammaanaysaa waa marxaladii koowaad maxamed binu sacuud laga soo bilaabo ilaa cabdullaahi binu sacuud alkabiir taariikhdii ay intaas xukunka ay haysteen ilaa lagu keeno marxalada labaad waxay ka bilaabanaysaa xilliga wilaayada haystay wahaabiyada cabdullaahi binu sacuud ninka lagu magacaabo cabdullaahi binu sacuud xilligou haystay ayay kasoo bilaabanaysaa waxayna ku dhammaanaysaa culammadii dowladdii islaamka ee masar ee wakiilka ka ahayd dowladdii guud ahaaneed ee islaamka ee cuhmaaniyada markay ciidanka usoo dirtay oo hogaaminaya duusuun iyo ninka lagu magacaabo maxamuud cali baasha ee ay burburiyeen hoggaankii wahaabiyada taariikhdeeduna waxay ahayd marxaladaas labaad kun laba boqol labaatan iyo sagaal kun laba boqol labaatan iyo sagaal ayay ahayd bilaawgeeda waxayna ku dhammaanaysay kun laba boqol soddon iyo shan ayay ku dhammaanaysa kun laba boqol soddon iyo shan ayay ku dhammaanaysa marxalad saddexaad ayuu sheego wuxuu yidhi marxalada saddexaad waxay ka bilaabanaysaa ninka lagu magacaabo turki bin cabdilaahi waxayna ku dhammaanaysaa xilligou ka qabsaday awoodda ninka lagu magacaabo maxamed binu rashiid ayay ku dhammaanaysaa waxaa awoodda kala wareegay turki waxaa awoodda kala wareegay maxamed binu rashiid dhulkii najdi oo dhan ayuu ka qabsaday taariikhdeedu iyada waxay ahayd kun laba boqol soddon iyo shan ayay ahayd kun laba boqol soddon iyo shan ayay ahayd waxaad garan kartaa marka marxaladan hadda saddexda uu isagu ka dhigay mu'arikiinta in fara badan ayaanba soo qaaday maxaa yeeley marxaladii labaad maxay ku dhammaatay waxay ku dhammaanaysay kun laba boqol soddon iyo shan ayay ku dhammaanaysay turkina maxay marxaladiisaanu ku ekaed kun laba boqol soddon iyo shan oo qura ayay ku ekaed sidaa daraaddeed ayaa dadka mu'arikiinta ayagu cilmiga taariikhda yagaana gaar ahaan wahaabiyada taariikhdooda oo kale markay wax ka soo qaadanayaan ayay waxay tilmaamaan saddex marxalaba inay soo marta ayay tilmaamaan labadii marxalo oo hore oo aan soo sheegnay iyo marxalada saddexaad oo cabdulcasiis ka bilaabanayso oo midda noo imaanaysa haddii ilaahayga khaaliqa ogolaado marxaladan way iska saaraan waxaa ka mid a kitaabta habka uga hadasha kitaabka lagu magacaabo al islaam walcuruuba saddex marxalo oo qura ayuu ka tirinayaa isagu waxaa la maxamuud kamil ninka lagu magacaabo kitaabka isaga kitaabkan laakiin iyagu ay leeyihiin afartaa marxalo ayuu ka tiriyey wuxuu yidhi marxalada afaraad marxalada afaraad marxalada afaraad waxay ahayd marxalada afaraad waxay ka bilaabanaysaa xilligii boqorka lagu magacaabo cabdulcasiis bin cabdiraxmaan boqor faysal cabdulcasiis bin cabdiraxmaan bini faysal ayay ka bilaabanaysaa waxayna soo gaaraysaa ayuu yidhi xilligan hadda annagu aan joogno oon kitaab ka qorayno waa xilligii waxay ka bilaabanaysaa cabdulcasiis bin cabdiraxmaan almelik cabdulcasiis bin cabdiraxmaan ayay ka bilaabanaysaa waxayna soo gaaraysaa ayuu yidhi xilligan hadda annagu aan joogno ayay soo gaaraysaa kun saddex boqol toban iyo sagaal ayay ahayd taa taariikhdeedu kun saddex boqol toban iyo sagaal ayay ahayd si kastaba ha ahaato mu'arikiinta gabal waxay ka tiriyaan dowrarkay soo martay wahaabiyada dowladoodu saddex ayay ka tiriyaan gabalna waxay ka tiriyaan waa kuwa hadda aan kor taagannahay oo iyaga ruuxadooda ah waxay ka tiriyaan oy ka xisaabiyaan afar dowr ayay ka xisaabiyaan laakiin si kastaba ha ahaatee wax khilaafoo hadda weyn uma ay sii dhexeeyaan kitaabkan marka wuxuu noo caddeeyey xilliga ugu dambeeyey dowrka ugu dambeeyey inuu ku dhashay ninka lagu magacaabo cabdulcasiis bin cabdiraxmaan gacantiisa inuu ku dhashay waxaa isweydiin mudan oo ka fiirsasho mudan dowladdii islaamka oo cuhmaaniyadu hadday xilligaa jirtay sababka ay ugu suurto gashay wahaabiyada inay dowlad ka feer dhisaan oo dowlad ay iyagu sameeyaan haddana ay hirgasho sababkay ugu suurto gasho maxay ahayd waxay ugu suurto gasho waxay ahayd ma aysan ahayn rabid ay dadka bulshadaahu ay rabeen samayse ay islaamku samaysteen ma aysan ahayn ee waxay ugu suurto gasho waxay ahayd dowladdii islaamka ayaa mashquulsaneed waxay ku mashquulsaneed dagaal ay la dagaalamayso reer galbeedkii reer yurub ayay la dagaalamayso dowladda islaamku aada iyo aad ayay waxay ugu mashquulsaneed dagaaladii reer yurub ay ku la dagaalamaysay waxay xilligii wahaabiyadu ay soo baxaysay dowladda islaamku ay gacanta ku hoyday ilaa shan iyo toban dowladood oo haddee reer yurub ka tirsan oo hadda dowlado dowlado ah shan iyo toban dowladood hadda waxa loo yaqaano oo reer yurub ka tirsan ayaa xilliga iyada ah dowladda islaamka gacanteedii ku jira markii wahaabiyadu ay majaxaabiska ku suubiday oo dowladda ay majaxaabiday ayay dowladihii wadamaday dowladdii islaamku xilligaa gacanta ay yurub uga haysatay ayay dib gacantii yurub ay ugu laabteen waxaan leenahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun walaa xawla walaa quwata illa billahi alcaliy alcadiim sidoo kale bartamaha ruushka ayay sii maraysa dowladda islaamku intaa keliya kuma aysan ekeen waxay direen oo dirayeen dad ducaada ah oo dadka islaamka ugu yeera dadka gaalada ugu yeera diinta islaamka ugu yeera ayay dirayeen ducaadaas ayay faafinayeen meel walbana ay u dirayeen dadka islaamka dadka gaalada ah ayaa waxay ku ta'asurayeen marka iyadoon xitaa maaragtay seef aan loola kor imaanin waddamada gobol ayaa waxay ku ta'asurayeen oo ay ku saamoobayeen dadka islaamka oo u imaanaya dhaqankooda wanaagooda dhaqankooda suuban dhaqankooda sida uu yahay aamin noqoshadooda ganacsigooda sida uu yahay cibaadadooda iyo alla ku-xirnaantooda ayay ku ta'asurayeen oy ku saamoobayeen marka ayay iska islaamayeen oo ay maaragtay diinta islaamka iska qaadanayeen maxaa yeele waxaa jira ilaa toban waddan ka badan oo malaayiin kun oo qof ay ku nooshahay oo iska islaamay biduuni sayfin u tegid ay u tageen dad islaama oo ay wax u sheegeen oo keli ah abuuritaanka xitaa wahaabiyada la abuuray iyo kooxooyaha kooxaha lamidka ah waxay waxay ahayd asbaabta ku keentay xitaa gaalada waxaa qayb ka ahayd in ay burburiyaan sharafka dadka islaamkaahu ay leeyihiin oo ay abuuraan xarakooyin ka turjumaya dadkii islaamka haddana uga turjumaya si khaldan uga turjumaya meeshii waagii hore looga islaami jiray qofka islaamka dhaqan wanaagiisii in la suubiyo dad xarakooyin ah ee dhaqankii islaamkii u nisbo sheeganaya haddana dadkii aan ayagu islaam ahayn ka cirdaysiinaya islaamka oo dhaqan xunxun oo aad iyo aad u khariban maaragtay aan ku tallaabsanaya waxaad garan kartaa waagii hore waxaan nidhi dadka islaamka inta wadama tagaan oo dadka ugu yeeraan diinta islaamka ayay iska soo gelayeen dadku dadku waa iska soo gelayeen diinta islaamka waddankan hadda soomaaliya oon joogno ayaa ka mid a ardadan xabasha ayaa ka mid a elateriya ayaa ka mid a waddamo fara badan ayaa ka mid a waxaa ka mid a indunuusiya ayaa ka mid a malaysiya ayaa ka mid a waddamo fara badan oo islaamka ayaa ka mid aho diintii islaamka seef la-aan iyo dagaal la-aan iska qaatay gaaladii arrinta ayadaa markay qaadato way samaysatay dad islaamkii magacoodii sheeganaya haddana islaamkii si khaldan oo khariban uga turjumaya waatan wahaabiya markay soo baxday kadib hadda maanta magacii islaamka xagou maraya dadka hadda dabadaha ka yimid waxay sheegayaan haddii xitaa maraakiibta la raaco oo markab la maalan aan idhaahda tareemada haddii la raaco ama maalan maqaahiyaha iyo meelaha waaweyn la iskugu yimaado haddii la maqlo qof magaciisa la yidhaha moxamed ama cabdullaahi ama la leeyahay axmed ama la leeyahay daahir magacyada dadka islaamka lagu yaqaanay haddii la maqlo qof walba wuu cararaya waxay isleeyihiin dadkii gaalada ahaayoo meesha joogay amaba ina qarxiyaaba wanaag kaleba laga sugimayo waxay isleeyihiin waa qarax ayaaba dhacaya hadduuba islaam yahaba waxaa laga aaminsan yahay inuu ku tallaabsanayo wax la yidhahdo qarax uu ku tallaabsanayo ma waxay noqonaysaa marka jihaad miyay noqonaysaa mase waxay noqonaysaa islaamkii ilaaheeyow islaamkiioo magaciisii la halleeya miyay noqonaysaa arrinta ayada islaamka waxaa lagu yaqaanay sharaf iyo magac sarreeya oo qaali ah ayaa lagu yaqaanay magaciisa oo keliya ah oo lagu soo islaami jiray meeshii waagii hore ay ka faafi jirtay diinta islaamku maanta waxaa si xooga ku faafaya diintii kirishtaanka ayaa si xooga ku faafaya dadka islaamka ahay in badan oo ka midana ma ay fahmayaan arrinta ayadaa dadka islaamka ahaa la rabaa inay arrinta ayadaa fahmaan oo aysan fiirin oo keli ah oo aysan fiirin oo keli ah habkii gaaladu ay arrintaa ugu tallaabsataye ay fiiriyaan dadkii gaalada dadka islaamka u luga qabtay oo ayaga fitnadooda sidii looga gudbi lahaa keli ah ay markaa isku mashquuliyaan haddii ilaahiga qaaliq ogolaado kooxdan marka wahabiyadu waxay ku qirteen kitaabka lagu magacaabo muqararu tawxiid fasalka labaad oo mutaabacada ah waxay ku qirteen safxada labaatan iyo lix waxay ku qirteen dowladda islaamku inay mashquulsaneed ciwaan ayay ciwaanaysteen ay ku magacaabeen fatxulxijaaj xijaas waxay ahayd dhulkii nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam waa dhulkan hadda loo yaqaano almamlakatu alcarabiya assacuudiya reer banu sacuud waa qayb ka tirsan qoysaska dega dhulka reer xijaas dhulka jasiiratul carab dadka dega qayb un ka mida ayay ahaayeen qabiil un ka tirsan ayay ahaayeen nasab ahaan marka laga hadlayo oo dadka nasaabiinta ah oo mu'arikhiinta ay ka hadlayaanna waxay tilmaamaan inay ka soo jeedaan yahuuddii reer khaybara inay ka soo jeedaan ayay tilmaameen oo dhalash ahaan reer yahuudood ay ka soo jeedaan laakiin ayagu waxay samaysteen dad u shaqaynaya ayay samaysteen oo qarash fara badan ayay bixiyeen shajaratu sacuud shajaratu ali sacuud shajaro la yidhaha nin sameeyey ayaa jiro qarash fara badan intaa oo malaayiin kun oo dollar lagu gaddoonsiiyey keli ah inuu nasabka aal sacuud inuu ka dhigo carab zaliiqi ah oo dhalatay oo carab nasab wanaagsan inuu ka soo dhigo waxay ku guulaysteen inay u abtirsadaan qabiil la yidhaahdo canaza inay u abtirsadaan lafihii qabaa'ilka carbeed qabiil aan aada loo aqooninin oo jilibyadiisa yaryarka ah weliba oon aada loo fahamsanayn jilib ka mid a oo canaze la yidhaahda ayay magacoodii geliyeen awowgoodii hore ayaana arrintaas ka shaqeeyey ee moxamed binu sacuud iyo xitaa ma aysan hayn waa ka horreysay moxamed binu sacuud aabbihii sacuud ayay kasii horreysay arrinta ayada si kastaba ha ahaato waa xillii hore arrin ay amaamudeen dhalash ahaan marka waxay ka soo jeedaan ayaan yidhi taariikh ahaan yahuudda ayay ka soo jeedaan hadday marka dhalash ahaan ayagu yahuud ka soo jeedaan ma waxaad ka sugaysaa inay yahuuddi u adeegaan maahana wax kale miyaad ka sugaysaa waa maya waxay ku qoreen marka kitaabkan ay ku magacaabeen muqararu taariikh fasalkiisa labaad oo mutaabacada safxada labaatan iyo lix fatxulxijaaz fatxulxijaaz ayay ku qoreen xijaaz furashadiisii wuxuu yidhi bacda alistiilaa'i cala alxijaaz xijaaz markii la qabsado kadib asbaxat idowlatu sacuudiya dowladdii reer sacuudiya waxay ahaatay xilligii ninka lagu magacaabay sacuud binu cabdilcasiis binu maxamed binu sacuud inay kulminayso jahooyin waasica ama qeyb waasica oo dhulkii ka mid a inay kulminayso ayay ahaatay ayuu yidhi arrintaa iyadaana waxay cariiriday ayuu yidhi suldaankii cuhmaaniyada waqad daayaqa dalika asultaan alcuhmaani suldaankii cuhmaaniyada ayay arrintaa iyadaa cariiri geliday ayuu yidhi wuu sii wato wuxuu yidhi hadalka cabaar kadib ayuu soo ilaa uu ka yidhaahdo laakina hada suldaan kaana mashquula bixuruubihi fii oraba laakiin haba carogelida arrinta ayadaa suldaanka cuhmaaniyadee suldaanku nooma tabarhayn ayuu yidhi wuxuu ku mashquulsanaa bixuruubihi fii oraba dagaaladiisa oo yurub bartamaheeda ka dagaalamayo yurub bartama fii oraba bartamaha yurub oo ka dagaalamaya ayuu darfiyo weeye fiidu bartamaha yurub inuu ka dagaalamayay xitaa ayuu ku caddaynaya dowladda islaamka khilaafada cuhmaaniyada si kastaba ha ahaato wuxuu yidhi walaa yastadiicu an yurshila jeyshan min caasimati lqustantiniya ma uusan awoodin inuu jeish ka soo diro ciidan ka soo diro caasimadda lagu magacaabo qustantiniya waxaan leenahay walaa xawla walaa quwata ilaa billahi alcaliy alcadiim dowladda islaamka hadday ku mashquulsan tahay inay la dagaalamayso reer yurub inay ruush la dagaalamayso wahaabiyana ay ka faa'iidaysanayso fursaddaas oo ay fursad ka dhiganayso mashquulka ay dowladdu ku mashquulsan tahay reer yurub oo ay ayagu kusoo duulayaan marka ayada ah dowladdii islaamka dhabarjebin ahaan ay ugu soo duulayaan waddamadii islaamka ay qabsanayaan maxaan u garan karnaa islaamka ilaahayo ma inay gaalo u shaqeeyaan aan u fahmi karnaa mase inay jihaad wadeen aan u fahmi karnaa allahu akbar walaa xawla walaa quwata ilaa billahi alcaliy alcadiim waxay kusoo duulayeen sida haddaba ayagu ay baabaysteen fatxulxijaaj ayuu yidhi xijaaj maxaa ka mid ahaa makatulmukarama ayay kusoo duuleen dadkii islaamka aha ayaa gaajo ugu dhintay intay isweer ka qabteen daa'if ayay kusoo duuleen ilaa dhowr boqol oo qof oo islaama ayay ku laayeen afartan kun oo lacagta la yidhaha maxamediyada ayay xilligaa ka qaateen ciidanka waxaa hogaaminayay maxamed bin cabdilwahaab waxaa ku qoran kitaabka la yidhaha cunwaan lmajdi fii taariikhi najdi wuxuu yidhi daa'if markii jihaadka lagu soo qaaday laba boqol oo qof ayaa lagu dilay ayuu yidhi daa'if oo islaamka muwaxidiintahay ay ku dileen lacag afartan kun oo maxamediyaana waa laga qaatay ayuu yidhi dadka la laynayay ahaayeen ashraaf ahlu beyti rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam iyo dad kale oo muslimiina oo muslimiintii meeshaa deganeed lacagtii maxaa lagu sameeyey wuxuu yidhi sheikhii islaamka ee sheekh maxamed bin cabdilwahaab dayn lagu lahaa ayuu lacagtii khaniimada ahaa afartankii kun muhaajiriintii usoo hijrootay dayn oo u galay ayuu iskaga baxshay ayuu yihi sheikhulislaam maxamed bin cabdilwahaab ahlu beyti rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam inta la bililaqaysto oo dadkii islaamka ahaa la bililaqaysto oo dhiigoodii la daadiyo oo haddana jihaad lagu magacaabo lacagtoodii iyo xoolahoodii iyo hantidoodiina haddana khaniimo lagu magacaabo hadday diin noqonayso waxaan ku fahmi doonnaa haddii iyo haddii kaleba xaqaa'iqa qeybtooda dambe ayaan kusii cadday doonnaa aan kusii fahmi doonnaa haddii ilaahga khaaliqa ogolaado meelaha ay soo weerareen oo ay ku soo duuleen waxaa ka mid ahayd madiinatu rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam iyo meelo kale oo badan oo dadka islaamka ay joogaan maxaa nooga soo baxay marka waxaa nooga soo caddaanaya wahaabiyadu laga soo bilaabo maxamed bin cabdilwahaab ilaa xilligan hadda ay jiraan inay haayeen oo ay maaragtay ku shaqaynayeen camiilnimo oo ay ahaayeen dad gaaladu ay kiraysatay oo gaalo u shaqeeya inay ahaayeen ayaa nooga soo baxaya meesha ayada ah nebiga naga moxamedu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam marka uu ahlulbidaca soo baxaya aakhiru zamaanka ka hadlayay yaqtuluuna ahla alislaami wayaddacuuna ahla alawthaani waxay dilayaan ayuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam dadka islaamka ayay dilayaan waxayna ka tegayaan oo iska daynayaan dadkii wathaniyadda ayay iska daynayaan ayuu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa ku qoran kitaabka la yidhaha faysal binu maashaan safxada labaatan iyo sideed ninka la yidhaha shakisbiir wuxuu shinsanayay ayuu yidhi in uu mar unqura ibnu sacuud oo madax ka noqonayo jasiirada inuu madax ka noqonayo ayuu shinsanayay shakespeare inuu wuxuu shinsanayey oo uu filanayey oo uu suganayey mar unqura inuu ibnu sacuud madax ka noqonayo jasiirada carbeed inuu madax isagu ka noqonayo waxaad ka garanaysaa intaysan xitaa madax noqon gaaladu inay kusoo fakaraysay oo ay diyaarinaysay siday iyagu madax ku noqonayaan waxay arrintaa ku caddahay ayuu yidhi kitaabkan faysal binu maashaan ay kugu qoran tahay qoraalka iyo dhambaalka oo birsi cookis u diray ninka lagu magacaabo shakespeare qoraalka ou diray oo uu u diray ninka lagu magacaabo birsi cookis birsi cookis ayuu qoraal u diray shakespeare qoraalkiina isaga ayaa noo keeni doona taariikhdii qoraalka ay isdhaafsadeed waxay ahayd toban iyo shantii bisha maaj kun sagaal boqol toban iyo saddexdii ayay ahayd wuxuu ku yidhi ayuu yidhi qoraalka hadalkan soo socda ina rajula ibnu sacuud ibnu rajul ina rajula ibnu sacuud huwa zaciimun min awraci daraasin carabiyin walahu min ashaksiyati maa yadfacu lii atafkiira min annahu sayadalu biqiyaadati aljaziirati alcarabiya wuxuu yidhi ninka lagu magacaaba ibnu sacuud waa nin hogaamiye sare ah nin caraba oo ka qiimo badan ma leh dadka carabta ugu qiimo badan waaye waa nin shaksiyad sarrayda leh fikrigaygana waxaa kusoo dhacaya inuu ahaa doona ninka isaga ahi hogaanka sare ee jasiiradda carabta mar uun inuu noqon doono ayaa igu soo dhacaysa ayuu sidoo kale waxaa ku qoran kitaabka la yidhaha shibhuljaziira fii cahdi lmelik cabdilcasiis oo uu leeyahay ninka lagu magacaabay khayrudiin zirikli safxada laba boqol siddeetan iyo labo ilaa laba boqol siddeetan iyo saddex wuxuu yidhi shakespeare wuxuu ka qayb galay gadaalka la yidhaha macrakada lagu magacaaba jaraab wuxuu noo caddaynayaa gaaladii mustashriqiinta ahayd iyo hogaamiyeyaashu iyagu ay lahaayeen oo u shaqaynaya ree aalu sacuud u shaqaynaya ayuu noo caddaynaya oo haddana baabi'inaya dadkii islaamka ahaa oo baabi'inaya dadkii islaamka ahaa oo ayagii ciidankii u hogaaminaya ayuu noo caddaynaya haddii ilaahayga khaaliq ah ogolaado wuxuu yidhi shakespeare wuxuu galay dagaalkii lagu magacaabay jiraab rigadii ka dhacday jiraab ayuu ka qayb galay ayuu yidhi ninka lagu magacaaba shakespeare waxaa ku qoran kitaabka la yidhaahdo alkhaliiju alcarabi oo uu leeyahay amiin saciid ou leeyahay amiin saciid ayaa wuxuu qoray kitaab lagu magacaabo alkhaliiju alcarabi safxada siddeetan iyo shan wuxuu ku qoray amiin saciid kitaabkiisaan lagu magacaabo khaliiju alcarabi safxada siddeetan iyo shan macrikatu jiraab macrikatu jiraab ayuu ku qoray dagaalkii jiraab ayuu ku qoray bishii yanaayar labaatan iyo shanteedii kun sagaal boqol toban iyo shantii wuxuu yidhi qaada shakespeare almadfaciyata asacuudiya faqutila shakespeare wa sekreteera ninka lagu magacaabo shakespeare wuxuu hogaamiyey qeybta madaafiicda ayuu hogaamiyey qeybta madaafiicda ayuu hogaamiyey shakespeare iyo xoghayihiisiina waa la dilay oo meesha ayada ah ayay ku dhinteen ayuu yidhi bal fiiri waxaad fiiridaa dhulka lagu soo duulayo waa dhulkii barakaysnaa oo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa kusoo duulayana waa wahaabiyadii waxa ciidankoodii kala ratibaya oo ciidankoodii hagayana waa gaaladii ingiriiska iyo reer yurub ayaa ciidankoodii kala hagaya ayagoo hadda ciidankii xitaa ciidanka wahabiyada ayagoo rasaastii siinaya qoryihii usoo dhiibaya dhaqaalihii ciidankii u dejinaya oo ciidanka dhaqaalihiisi iyo miisaaniyadiisii qorsheynayana waad arki doontaa haddii ilaahay shakespeare markuu dhintay iyo xoghayihiisii cabdulcasiis waraaq ayuu qoray wuxuu u qoray ninka lagu magacaabo birsi cookis oo ah wakiilka ingiriiska u fadhiyey khaliij khaliijulcarabi birsi cookis wuu soo jawaabay taariikhdu markay kun sagaal boqol toban iyo shantii gudaheedii ayuu soo jawaabay sida tan ayuu kusoo jawaabay wuxuu yidhi shakespeare kaana maamuuran aari qaadiran shujaacan wa fuqdaanuhu khasaaratun xaqiiqiyatun lana shakespeare wuxuu ahaa nin amran ayuu ahaa shakespeare nin dowladdu amar sida ayuu ahaa nin awoodle ayuu ahaa geesi ayuu ahaa inaan annagu shakespeare weyno haddaynu nahay ingiriiska waxay noo tahay xaqiiqo dhab ahaan ayay noo tahay ayuu yidhi waxaad ka eegtaa warka isaga ah kitaabka lagu magacaabo shibhu ljaziirati alcarabiya fii cahdi lmelik cabdilcasiis safxada laba boqol siddeetan iyo saddex ayaad ka firinaysaa haddii ilaahay amiin saciid wuxuu ku yidhi kitaabkiisa lagu magacaabo siiratu moxamed bin cabdilwahaab wuxuu ku yidhi lama stowlaa qaa'idu juyuushi lfaransiis genaraal bonaborti qaahira min ardi faransi min ardi misra arsala wafdan licabdilcasiis bin moxamed bin sacuud faltaquu bicabdilcasiis wahuwa meyitun idaak wuxuu yidhi ninka lagu magacaabo amiin saciid kitaabka uga faalloonayo noloshii iyo taariikhdii moxamed bin cabdilwahaab wuxuu yidhi ninka lagu magacaabo genaraal bonaborti oo hogaaminayay xoogagii faransiiska ee qabsaday qaahira oo ka tirsan dhulka masar wuxuu soo diray markuu qaahiro qabsaday wafdi ayuu soo diray wuxuu usoo diray cabdulcasiis bin maxamed bin sacuud ayuu usoo diray wafdigii cabdulcasiis bin maxamed bin sacuud oo dhintay ayay la kulmeen waxay la xiriireen ninka lagu magacaabo sacuud bin cabdulcasiis bin maxamed bin sacuud ayay la xiriireen waa wiilkii dhexaltooyada qaatay oo hoggaankii wahaabiyada ee la iska dhexlayay la wareegay ayay la xiriireen dhanka faransiiska wafdiga ou soo diray genaraal bonoborti waxaa matelayay oo ku matelayay faransiiska xaggiisa sargaalka lagu magacaabo laskari ibnu sacuud ibnu saciid amiin saciid isagoo warkiisii sii wato wuxuu yidhi amiin saciid isagoo warkiisii sii wata kitaabkiisa lagu magacaabo siiratu maxamed bin cabdilwahab safxada boqol siddeetan iyo kow ayuu wuxuu yidhi ninka lagu magacaabo genaraal bonoborti ayaa wuxuu yidhi kuna yidhi kitaabkiisa lagu magacaaba jasiirat lcarab oo uu qoray sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo lixdii boqor cabdulcasiis ayaa wuxuu yidhi mar ou la kulmay xibno faransiisa awowgey iyo naabuliyoonkii hore ayaa waraaqaha isku soo diri jiray ayuu yidhi markuu masar qabsaday kadib markuu masar qabsaday kadib ayaa awowgay iyo naabuliyoonkii hore waraaqaha isku soo qori jiray cabdulcasiis ayaa warkan odhanaya waxaa caddaynaya inuu isagu yidhi ninka lagu magacaabo jankare birani waxaa soo guurinaya hadalka jankare birani amiin saciid ayaa soo guurinaya waxaa ku caddaanaysa marka xiriirka wahaabiyadu xitaa cabdulcasiis inuu kasii horreeyey ee uu kasoo bilaabanayo awowyaalkiisii uu kasoo bilaabanayo annaguna hadda mid mid ayaan u caddaynaynaa haddii ilaahay idmo ilaa maxamed bin cabdilwahaab laga soo bilaabo oo ahaa hogaamiyihii hogaaminayey in ummaddan islaamka lagu gaalnimo xugmiyo takfiir waaye la yidhaha dadkan islaamka waa gaalo hogaankii hogaaminaya wuxuu ahaa maxamed bin cabdilwahaab laga soo bilaabo maxamed bin cabdilwahaab ilaa lagu keeno xilligan hadda ay jiraan inay gaalo u shaqaynayeen oo aysan dadka islaamka u shaqaynaynin islaamkana ay lugoynayeen ayaan annaguna mid mid hadba u caddaynayna haddii ilaahay waxaa ku waxaan hore usoo sheegnay wafdi inuu soo diray faransiisku wafdiga uu hogaaminaya ninka lagu magacaabo laskari ninka soo diray oo xoogaga faransiiska guud haystan oo ahaa genaraal bonoborti cabdulcasiis inuu usoo diray cabdulcasiis oo dhintay ay la kulmeen waxay la xiriireen ayaan nidhi ninka lagu magacaabo sacuud bin cabdulcasiis bin maxamed bin sacuud ayay la xiriireen maxay kala muteen iyaga iyo sacuud maxay kala muteen wahaabiyadii uu matalayay sacuudi iyagu maxay kala muteen waxaa ku qoran kitaabka la yidhaha adowlatu sacuudiya safxada laba boqol toddobaatan iyo afar hogaamiyihii faransiiska ina qaa'ida quwaati lfaransi faransiya almuxaariba did alislaam wuxuu yidhi hogaamiyihii hogaaminayey xoogagii faransiiska ee la dagaalamaysay dadka islaamka ah iyo wahaabiyadu way heshiiyeen waxaa matelayay wahaabiyada ninka lagu magacaabo sacuud bin cabdilcasiis waxay ku heshiiyeen qodobadan soo socda kow inay wada jebiyaan oo ay dhammaystiraan jebinta la jebinayo dowladda khalaafada islaamka ee cuhmaaniyada labo in ay burburiyaan in waxay kula heshiiyeen yaana laba qodob kaaga dhigin halkaa qodob ayaa ugu weynaa waxay kula heshiiyeen in ay burburiyaan dowladda islaamka waa hadda hadal qodob oo weyn oo aad iyo aada gaalada ugu weyn hadduu hirgalana dadka islaamka aada iyo aada dhaawac ugu noqonaya dowladda islaamka oo dhan in la burburiyo ayay kula heshiiyeen gaaladii wahaabiyadu waxay ku faantaa oo aad iyo aad ay usoo hadal qaadaanoo kitaabtooda ay ku qoraan oo kitaabtooda ay ku yaro xarxariiqaan in ay ammaano kala gedisan ka heleen dad badan oo gaalo ah oo mustashriqiina mustashriqna hadda horaan u sheegnayo waa dadka gaaladu ay soo dirsato diimahooda intay soo bartay ay tiri dadka islaamka ahaa dhex gala magac islaam sheegta haddana islaamka diinkiisii barta halkaa islaamkii ka lugooy ay yidhaahdeen waxaa ku qoran kitaabka la yidhaha imaamu tawxiid asheekh moxamed ibnu cabdilwahaab addacwa wadowla oo uu qoray ninka lagu magacaabo axmed ulqadaan iyo ninka lagu magacaabo moxamed daahir azayn oo uu muraajiceeyey kitaabka cabdulcasiis bin cabdillaahi bini baas ciwaankan ayaa ku qoran aaraau lmustashriqiina wa aqwaalihim bidacwati sheekh moxamed ibnu cabdilwahaab bidacwati sheekh waxa uu baab yahay ra'yiyaalkii mustashriqiintu ay lahaayeen oo ay ka aaminsanaayeen dacwada sheekha sheikhu uu tilmaamaya waa kee waa moxamed ibnu cabdilwahaab mustashriqiin fara badan oo moxamed ibnu cabdilwahaab ka hadlaysa ayuu soo guuriyey wuxuu yidhi yaquulu lmustashriq saydu wuxuu leeyahay mustashriqa lagu magacaabo saydu kitaabkiisa la yidhaha taariikhulcarabi alcaam hadalkan soo socda ayuu yidhi wamaa labithat wamaa labithat الnufuusu alatii arhaqadha shuruuxu a'imati اlmuslimiin almuطawalah alghamida an rajacat ilaa ilaa bidcati mabaadi caama ilaa bidcati mabaadi ilaa bidcati mabaadi caama basiita waadixa fataqabalat fataqabalat fataqabalat khidada ibna cabdilwahaab alislaaxiya biqabuulin xasani wuxuu yidhi ma aysan nagaanin nafafyaalkii ay kaliftay sharaxyaalkii ay qoreen imaamyaalkii muslimiinta ee dheerdheeraa haddana macnaheedu ow qarsoona oo aan la fahmi karin inay laabanayso kama aysan nagaan oy u laabanayso qayb ka mida fekerkii guud ahaaneed ee fidsanaa ee caddaa ee la fahmi karay oo uu qoray ninka lagu magacaabo ibnu cabdilwahaab ee aada u wanaagsanaa haddana ay aqbasho allahu akbar wuxuu kaaga dhigayaa culammadii islaamka hogaaminayey ee moxamed bin cabdilwahaab ka horreeyey iyo kuwii la midka kuwii la zabanka ahaa xaafidiintii fuqahadii ka horreeyey moxamed bin cabdilwahaab kutubtii ay qoreen inaysan waxba gelin ayuu kaaga dhigayaa mustashriqan ee waxa keliyao waxgalaa ay tahay kutubtii ou qoray moxamed ibnu cabdilwahaab kutubtaas inay tahay waxa islaamkii anfacay ayuu rabaa inuu kaa dhaadhiciyo annagu hadda mustashriqan gooni isaga hadalkiisa ulama yaabayno oo waxaanan ula yaabaynin gaalaa soo kiraysatay gaalo ayaa soo dirsatay isaguna waa gaal waxay usoo dirsadeenna waa dadka islaamkaha inay lugooyaan kitaabkii uu u fahmay marka inuu dadka islaamkaa lugooynayo inuu ammaano la yaab ma leh oo hadda annagu ma sugayno mustashriqiintu inay noo ammaanto kitaabtii dadka islaamka xadaaradooda iyo wanaagooda ay ku jirtay kitaabtii dadka islaamka dantooda ay ku jirtay mustashriqiintu inay si dhaba u qeexaan annagu ma aan sugayno wau sii wato wuxuu yidhi wayaquulu aydan mar kale wuxuu ku qowlay moxamed bin cabdilwahaab wa mima canaa bihi cala alkhusuus iiqaadu ruuxi ljihaadi fii qowmih lima addaa ilayhi aljihaadu min nasrin cajiibin mundu qurun wuxuu yidhi mustashriqan waa hadal cajiiba hadalkan aada iyo aada u qoto dheer wuxuu yidhi waxyaalaha sida goonida ah moxamed ibnu cabdilwahaab uu ugu qasday waxaa ka mid ahaa inuu nooleeyey jihaadka ruuxdiisii ruuxdii jihaadku ow lahaa ayuu nooleeyey ayuu yihi moxamed ibnu cabdilwahaab allahu akbar allahu akbar allahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliy alcadiim alaa ina nasr allahi qariib walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliy alcadiim inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun jihaadka ay kirishhtaankii tilmaamayaan oo reer yurub ay tilmaamayaan in uu islaamkii anfacayo ninka nooleeyeyna ou yahay moxamed bin cabdilwahaab ma jihaadkii nebi maxamed baa sala allahu caleyhi wasalam mase nebi maxamed waddadiisiioo lagu lala dagaalamo oo iyadii lagu jihaado ayay noqonaysaa waxaad fahmi doontaa inay tahay dariiqii nebi maxamed oo la burburiyey sala allahu caleyhi wasalam gaaladuna waxa ay jihaadka ugu tilmaamayaan inay tahay dicaayad illi hore ayaan waxaan usoo sheegnay mustashriqiintu waxa ay ka shaqaynayeen inay ka mid tahay laba qodob oo waaweyn in ay diyaariyaan dadkii islaamka ahaa oo waaweynaa oo muuqday dad ay ku jebiyaan ayagii oo masalan aan caan ahayn inay soocaan bixiyaan wax walba ay ku soocaan bixi karaan ama lagu aamini karo amay sumcad ku yeelanaya simcad ku yeelaya ku yeelanayaanna ay haddana u sameeyaan arrinta oo qura weeye arrintan ayada ah wuxuu ku qoray kitaabkiisa la yidhaha taariikhul carabi alcaam oo uu qoray ninkan hadda mustashriqa saydu waxaa tarjumay ninka lagu magacaabo zayiir sacatiir ninka lagu magacaabo ayaa tarjumay kitaabka waxaa laakiin kuusoo guurinaya imaamu tawxiid asheekh moxamed ibnu cabdilwahaab ayaa kuusoo guurinaya hadalka isagoo sii wata ayuu wuxuu yidhi ninka lagu magacaabo studarid ee maraykanka amerikaanka oo alifay kitaabka lagu magacaabo xaadirat alcaalami alislaami ayaa wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa la yidhaahdo alcaalamu alislaami wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa la yidhaahdo alcaalamu lislaami ayuu wuxuu ku leeyahay hadalkan soo socda yaana kaa hadlayn wuxuu warkan ku yidhi kitaabka lagu magacaabo xaadiratu alcaalami alislaami xaadiratu alcaalam alislaami ayuu warkan ku yidhi hadalkan ayuuna yidhi soo socda wa fiima wa fiima alcaalamu alislaami musta mustaqriqun hajcatahu wmudlijun fii dulmatihi idaa bisawtin yadwi min saxraa'i shibhi اljaziira مهد الإسلام يوقظ المؤمنين ويدعوهم إلى الإصلاح والرجوع إلى سواء الصراط والرجوع إلى سواء الصراط المستقيم فكان الصارخ لهذا الصوت إنما هو المصلح المظلوم إنما هو المصلح المظلوم محمد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الذي أشعل نار الوهابية فاشتعلت أيوه wuxuu yidhi caalamka islaamka isagoo caalamku ku haftay oo ku maashooday hurdo dheer oo uu iska galay isagoo caalamku dhex galay mugdi isagoo caalamku dhex galay ayaa halkaa waxaa ka soo dhawaaqay saxaraau shibhi ljasiira dhexdeeda ayaa waxaa ka soo dhawaaqay dhulka jasiirad u ekaha ah bannaankiisii ayaa waxaa ka soo dhawaaqay sawt aad iyo aad u qabow oo dadkii islaamka ahaa kiciyey oo baraarujiyey haddana ugu yeeray islaax wanaag ugu yeeray ugu yeeray inay u laabtaan waddadii toosneed siraadkii mustaqiimka ahaa sawd nuucaa qabtay ayaa soo dhawaaqay ayuu sawdkii haddii la fiiriyeyna wuxuu noqday sheikhii caanka ahaa halyayga ahaa wanaagsanaa asheekh moxamed ibnu cabdilwahaab waa sheikhii huriyey dabkii wahaabiyada fikrigii wahaabiyada ayuu kaaga dhigayaa dab waa sheikhii wahaabiyada dabkeeda aada u huriyey haddana gaarsiiyey ilaa ay carabadeedii ka soo muuqato caalamul islaam oo dhan jihooyinkiisi allahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcadiim waa tan gaaladii siday u ammaananayso dadkay ayagu soo dirsatay fikrigay ayagu islaamka ay dhex keeneen dadkay ayagu soo kiraysteen wuxuu ku faraxsan yahay sida iyadoo islaamkii la geli la-yahay oo gaaladu islaamka ay soo faragasho la-dahay sida wahaabiga maxamed bin cabdilwahaab ninkaa lagu magacaabo maxamed bin cabdilwahaab ee aas-aasay nimankan wahaabiyada markuu yimid sida ay ugu fududaatay dadkii islaamka ah inay farageliyaan oo ijoodooyinkoodii in badan ay ka gaaraan sida ay ugu fududaatay ayuu gaalkaani ku ammaanaya wax kale kama uu hadlayo wuxuu soo guuriyey imaamu tawxiid asheekh maxamed bin cabdilwahaab kitaabkan ay ku magacaabaan mustashriq kaleo wuxuu yidhi wayaquulu barukalamaan fi taariikhi shucuub alislaamiya wuxuu leeyahay ninka la yidhaahdo barukalamaan kitaabkiisa oo ku magacaabay taariikhu shucuub alislaamiya juskiisa afaraad ayuu wuxuu ku leeyahay iktasaba tacaaliimuhu ansaaran wa muridiin walaqad shajaba taqdiisa arasuuli walowliyaa calaa ikhtilaafi suwarih wa kaana daaka qad shaaca bayna almuslimiina mundu qurun wuxuu yidhi ninka lagu magacaabo maxamed bin cabdilwahaab tacaaliimtiisii iyo aqoonyaalkiisii waxay kasbatay ansaar waxay kasbatay muriidiin sidoo kale walaqad shajaba taqdiisa arasuul wuxuu halaagay oo uu maxamed bin cabdilwahaab sabab u noqday inuu halaago oo uu tiiraanyo geliyo rasuulka taqdiiskiisii sala allahu calayh wasalam owliyadii in la qadiso wuxuu hadda taqdiiska kaaga wado waxaa weeye ikraamkii iyo ixtiraamkii iyo tacdiimkii la qiimeynayey nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo owliyadii ilaahay oo ayagana lagu qiimeynayay inay ku sharafoobeen raacidda nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam markaaba wuxuu ku leeyahay islaamka waxaa ku shaacay markuu moxamed bin cabdilwahaab soo baxayey walaqad wa kaana wa kaana daaka qad shaaca bayna almuslimiina wuxuu ahaa arrinkan isagaa inuu dadka muslimiinta dhexdooda ku faafay ayuu ahaa mundu quruunin qarniyaal fara badan ayuu islaamka ka dhex jiray ayuu yihi arrintaa iyada xaggee ka keeneen islaamku isagaas sii wata warkaas waa barukalamaan mustashriqa gaalka ayaa odhanaya islaamku waxay ka keeneen taqliidan linasaara nasaarada ayay u saarsanayeen ayuu ku leeyahy waxaa laga yaabaa in badan inaad aragto ayagoo ka odhanaya nebiga sala allahu calayhi wasalam ha ka badbadinin nebiga sala allahu calayhi wasalam ha ammaanin nebiga iska daa waxba ha ammaanin moxamed un iska dhaho moxamed ibnu cabdillaahi isagaa is yidhi isagaa yidhi aniga moxamed ibnu cabdillaahi yaa la yidhaah intaa ha u dhaafsiinin waraaq ninkeena iyou ahaa inta ayay ugu ekaad waxbaha ka badbadinin ayagoo leh inaad aragto ayaa laga yaabaa haddana ayagiioo kule inaad aragto ayaa laga yaabaa in nebigii sidaan looga badbadiyo oo sidaan loo ammaano ka badbadisa ayagu ka dhigayaani nasaarada ayaa laga keenay ixtifaalka rasuulka oo kale sala allahu calayh wasalam markay arkaan ayagoo nebigii loo ixtifaalaya dhalashadiisii sala allahu calayh wasalam oo maxabadii nebiga la muujinayo sala allahu calayh wasalam oo nebigii looga dayanayo sala allahu calayh wasalam inay yidhaahdaan arrintan ayada ah kirishtaanka ayaa keenay markay arkaan ayadoo nebigii la qiimeynayo ka badbadin weeyo kirishtaankiyaa keenay iyagoo leh inaad aragtay waa laga yaabaa xaggay ka keeneen hadalka isaga ah waxay ka keeneen mustashriqiintii iyaga samayday ka keeneen mustashriqiintii oo leh islaamku waxay ka keeneen kirishtaanka waata wahaabiyadu hadalka ay ku leedahay mustashriqiintay ka keeneen waa inaad fahamtaa hadalku meesha uu ku yimi ee cidda markaas ku hortaagan keliya aadan fiirin qofka ku hortaagan hadalka uu leeyahay fiiri cidda ka hadlayda cidda ka dhex hadlayda fiiri ciddaas ka dhex hadlaydana miisaanka saar qofkan waa un sameecad sameecad haddaad hadda maqasho hadlaysa sameecadda miyaad miisaanka saaraysaa mase waxa aad fiirinayso oo indhahaadu qabanayaan waa cidda sameecaddaa ka hadlaysa wahaabiyadu waa sameecaddii reer galbeedka mustashriqiinta ay soo dirsadeen ay codadkooda iyo afkaartooda ay kasoo gudbinayeen si kastaba ha ahaato wuxuu soo qaaday haddana kitaabkii uu ku magacaabeen wahaabiyadu imaamu tawxiid asheekh moxamed bin cabdilwahaab mustashriq kale oo uu ku magacaabay walemis wamisterangi mustashriqaan la yidhaha walemis ayaa wuxuu yidhi buu yidhi hadal dheer kadib hadalkan soo socda ومهما يكن الخلاف المذهبي بين الوهابيين وغيرهم من المسلمين فإننا نجل الوهابيين فإنهم يدققون في عباداته هذا دعضه إني إسخلافان لبا قف ama laba koox ama laba madhab wamahmaa yakunu alkhilaafu almadhabiyu hadduu dhaco khilaaf oo madhab ku saabsan wahaabiyada iyo dadka kale oo muslimiinta ah dhexdooda hadduu khilaafkaasi ka dhaco annagu haddaa xaggaan raacaynaa buu yidhi mustashriqiinta haddaan waa walemis wa misterangi waxaan raacaynaa ayuu yidhi annagu wahaabiyada fa inaa nujilu lwahaabiyiin waxaan inagu raacaynaa wahaabiyiinta kuwa la yidhaahdo maxaan u raacaynaa annagu wahaabiyiinta waxaan u raacaynaa ayuu yidhi fainahum yudaqiquuna fii cibaadaatihim fayaxfaduuna alqur'aana walxadiid waya'tamiruuna bima jaa fi shareecati alqaraa haddaad hadda aragto wahaabiyadu inay cibaadada isku dhibayso isku kalifayso haddana aad aragto qur-aanka xifdigiisii inay isku dayayaan xadiidkii inay xifdiyaan inay isku dayayaan inay waxyaalihii shareecada in badan ay dadka u muujiyaan inay isku dayayaan waa amar ay mustashriqiintu soo siiday oo la yidhi wax allaalo waxaad sumcad ku kasba kartaan oo islaamka uu diin u arkayo ku ad adkaada markaas kadib annaga fikriganagii aan rabnay in lainka qaata lainka qaadan karaa mustashriqii ruuxadiisii walemis wamisterangi ayaana ku ammaanay haddaad laakiin adigii ku khaldanto oo aad tidhaahdo cibaaday samaynayaan sidaanay samaynayaan halkaanay wax u magaciisiyeynayaan maxay ku noqonaysaa arrintaas qabaawo ayay ku noqonaysaa hay-aadka khayriga ah oo ay sameeyaan samafalka hay-aadka ay ku magacaabaan oo hadda maraykanku soo dirsadayoo sahyuniyadda soo dirsatay oo kirishtaanku soo dirsaday haddaad inta aragta aad tidhaahdo kirishtaanku waa dad fiican oo sidaanay ixsaan ugu sameeyeen maxaa un ka soo baxaysa gaalada ujeed dooda inay kaa geerta ayaa kaa soo baxaysa tanina sidii oo kale weeye shay ay uga duwan taha lama arko hadalkiisu wuu dheeraa intaa ayaan iskaga soo gaabinaynaa walemis mustashriq kale ayuu soo guuriyey oo lagu magacaaba jabbi alingiliisi mustashriqa la yidhaha jabbi alingiliisi wuxuu yidhi isagoo ka hadlaaya moxamed ibnu cabdilwahaab intuusan soo bixin sida uu caalamka islaamka u ahaa moxamed ibnu cabdilwahaab intuusan soo bixin caalamka islaamku sida uu ahaa ayuu ka hadlay wuxuu yidhi ama fi majaali اlfikr faina alwahaabiyata bima qaamat bihi min alfitani dida tadakuliyaati اlcudwaaniya wa dida alusuuli alqaa'ila biwaxdat اlwujuud alati turiidu an tudanis التوحيد في الإسلام فقد كانت عاملا مفيدا للخلاص الأبدي وحركة تجديد أخذت تنجح العالم تنجح في العالم الإسلامي شيئا فشيء wuxuu yidhi mustashriqan lagu magacaabo jabbi ee reer ingiriis dhanka fikirka haddaan ka hadalno ayadoo aan tixgelinayno waxda ay difaacday farageliniyaalkii shisheeyaha ee fara badnaa faragelin shisheeye ayay difaacday ayuu leeyahay waabiyadu mustashriqan waxay difaacday fitno lagu magacaabayay waxdatul wujuud oo doonaysay inay difa inay wasaqaydo oo ay hallaydo tawxiidka waxay ahayd ayuu yidhi wahaabiyadu udubkii ama raxihii ama shiidmarihii qaaliga ahaa ee arrintaa ayada ah sida lama filaanka ah uga qayb qaatay ayay ahayd waxay ahayd xarako cusboonaysiisay oo haddana diinta islaamka cusboonaysiisay ee haddana wuxuu yidhi ku tala gashay ee guda gashay inay caalamul islaam ay horumarido si tartiib tartiib ah wa akhadat tunajixu fi lcaalami alislaami shay-an fa shay-a waxay guda gashay wahaabiyadu inay caalamul islaami hormarinayso si tartiib tartiiban ay u hormarinaysa ayuu yidhi allahu akbar horumarka ay leeyihiin gaalada wahaabiya caalamka islaamka hormariday ma waxaan u garan karnaa wahaabiya caalamka islaamkii dib u dhigtay oo annaga danahanagii nooga hirgeliday mase waxaan u fahmi karnaa horumarkii nebi maxamed ou rabay sala allahu caleyh wasalam diintiisan oo la jecla qof walbo islaama waa fahmi karaa wahaabiyada ruuxadoodiina way fahmi karaan ilaa cidda ayagu ujeedooyinka goonida oo danaha shisheeye leh maahan